ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m tu gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal kusubada waa kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan si toosa halkan aad uga dhegeysataa maalin weliba marka laga reebo sabtida iyo xadda wargeysada kale ah daily nation iyo sidoo kale the standard waad ku mahadsantihiin sida wanaagsan mar waliba aad u xorataan una dhegeysataan saaxiib yaal waan inaga mahadcelinaynaa saaxiibada mar walba aan iska bedelin mawjada star f m dhegeystayaal mahadsanadiin dhammaantiin qeybaha dambe ayaan saaxiibada fursad u siin doona bal sidee saaka kusoo kaakaceen kuwaa beristeen bal maqalka idaacadda iyo waxyaalaha markaas ay dhegeystayaasha ama xaafadaha tuulooyinka qaryooyinka ama qaryada dadka waxay isla dhexmarayaan kawntiyada guud ahaan dalka iyo caalamka dhegeystayaal waa qeybaha dambe ay inoo tahay hadduu eebaha idmo lambarkana waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal wargeyska iminkan gacanteeda ku jira wargeyska dhegeysta the standard saaka wuxuu halkan faahfaahin iyo macluumaad uu ka qoraya dhegeysta waxaa hadda markaasi ay xukuumadda ruto ay hadda markaasi ku sabansabanayso madaxweynihii hore maxay tahay ama loo raadinayo waa su-aalaha saaka laisweydiinayo boggiisa lixaad ee saaka wargeyska faahfaahin saaka ka bixinaya kadib afar maalmood uu markaasi ku sugnaa dhegeystayaal madaxweynaha dalka gobolka nyanza wuxuu halkaasi dhegeysa la kulmay hogaamiyaasha gobolkaasi kasoo jeeda ee nyanza waxaana halkaasi oo mashruuc iyo qandaraasyo kala duwan uu ka fuliyay kana sameeyey dhegeystayaal iyadoo taasi ay tahay in hadda markaasi laleeyahay fursadii ugu weyneed the perfect opportunity fursadihii markaasi ugu wanaagsaneed dhanka hogaaminta iyo markaasi halkan doonaya inuu qarka jabiyo dhegeystayaal macnaha uu markaasi xeendaabkii hore markaasi halkaasi yaalay inuu ka gudbo waana fursadda hadda qandaraasyada ama mashruuca markaasi xukuumadda halkaas ka wada ay ka fulinayso dhegeystayaal kadib markii halkaasi uu ka sameeyey dabcan dabcan halkaas dabcan uu ka sameeyey waa dooni dhegeystayaal ama shixnada markaasi qaado waa alaabta markaas u kala gudbin doonto dhegeystayaal gobolada east africa ama bariga dhewaa bariga africa dhegeystayaa taasoo markabkaasi wax badan uu ka kabi doono kana caabin doono dhanka dhaqaalaha marka loo fiiriyo fursadaha halkaas gobolkaas iyo weliba shaqaalada waa shaqaalaha ee gobolkaasi nyanza kasoo jeeday fursado u heli doonaan sida uu halkan wargeyska uu tilmaamayo wargeyska waxaa sidoo kale uu leeyahay midda hadda markaas uu dahfurayo oo markaasi xiriga ka jiray dhegeysan waxaa kaga sii horeeyey madaxweynaha dalka waa madaxweynehi asaga markaasi kaga sii horeeyey uhuru kenyatta halkan ay wargeyska sidoo kale uu ka xusay ama madaxweynaha uu xusay in fursadahan wuxuu leeyahay waxaan marka hore u mahad celinayaa madaxweynihii aniga iga horeeyey oo uhuru kenyatta oo markaas isaga arrintan kasoo shaqeeyey lana imaaday xeladan iyo fursadan dhegeystayaal halkan dadka maanta ay ka faaideysanayaan doonida oo dabcan waa markabkan yar ee markaasi qaadi doono xumuulka ee sidoo kale fursado fara badan yee dabcan fursado fara badan dadka uga faaideysan karaan tani waa mid markaasi waxa lagu faano ah dhegeystayaal oo ad arkaysaan waa mid markaasi dhexalgal ah ayuu ku tilmaamay madaxweynaha dhegeystayaal oo hadalka markaasi kasoo yeeray tan waa shan sano kadib arrimo dabcan isku dhacyo kala duwan iyo sidoo kale waa heshiisyo markaasi aan wanaagsaneen dhexdooda markaasi ka dhacay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa wakhtigaasi uhuru kenyatta iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa hadda sidoo kale madaxweynaha ah dhegeystayaal madaxweynaha iyo weliba madaxweynahawaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa wakhtigaasi uhuru kenyatta iyo sidoo kale william ruto maysan isku wanaagsanin habka markaa loo fiiriy siyaasad ahaan dhegeystayaal waana fursadaha hadda markaasi keenayso in markan hadda ay doonayo mar kale inuu ka shaqeeyo tan maxaa keenayaa in uu markaasi u dabcan mahadnaq iyo weliba soo jiditaan dhankan iminkan looga shaqeynayo ku aadan madaxweynaha iyo sidoo kale waa dabcan madaxweynihii hore dalka dhegeystayaal hadalkan waxaa kasii horeeyey madaxweyneha ku-xigeenka rigaada gashagwa oo asagana tilmaamay sheegay in madaxweynihii hore marna aan laga maarmi karin ama sidoo kale laga fursan karin fursadihiisa loona baahan yahay in markaasi dabcan waa qeyb markaasi waa in markaasi xubin raallihade waa in markaasi madaxweynihii hore waa hore wuxuu leeyahay doorashadii waa laga soo gudbay waa sida madaxweyne ku-xigeenka uu leeyahay dhegeystayaal doorashadii hore waa laga soo gudbay oo way dhammaatay hadda waxaa la jooga waqtigii markaasi aan kulmi lahayn waqti aan isku imaan lahayn waqtigii markaasi heshiisyo markaasi aan heshiis heshii wixii dhexmaray aan ka heshiin lahayn dhegeystayaal ama wixii laga soo gudbay hadda waa tan markaas aan qirsannahay ma jirto hogaamiyo waa dabcan hogaamiyihii hore cid markaas dhagax ku tuuri karto mise hadallo markaasi qalafsan ku tuuri karto madaxweynihii hore waa wiilkeenna dhegeystayaal wuxuu leeyahay weli waa wiilkeenna weli waa madaxweynaheeni marka waan u baahannahay waqti waliba xilli waliba wixii hore waa laga soo gudbay oo wakhtigan mid markaasi aan ka hana qaadi karno ma ahan waxaa sidaas yidhi madaxweyne ku-xigeenka rigaadayga shaagwa haddana waan u baahannahay wakhti weli waan u baahannahay sidaasna waxaa markaasi yidhi dhegeystayaal madaxweyne ku-xigeenka rigaadayga shaagwa hadalakan dabcan ka hor marku uu sheegay madaxweyne ku-xigeenka isla sidoo kale shalay waxaa markaasi daraad maxaa sii xoojiyay dhegeysta madaxweyne ku-xigeen waa madaxweynaha dalka william ruuto iyadoo tan hadda markaasi loo si dadban loogu dhigayo oo dadka arrimaha siyaasadda ka faalooda sheegayaan inuu taasi ku taageerayo madaxweyne ku-xigeenkiisa si ay markaasi uu shakiga iyo sidoo kale waxyaalaha hadalkaas ka keeno dabcan uga saaro sida qaar ay tilmaamayaan dadka markaas aadka uga faallooda siyaasadda madaxweynaha ku-xigeenka ayaa inta muddooyinkii ugu dambeysay ama oraalle hada waa maalmihii lasoo dhaafay u muuqday mid markaasi aan dabcan halkaas waa mid aan dabcan ku qanacsaneen hanaanka iyo weliba waxyaalaha markaas uu fulinaya madaxweynaha william ruto tan ayaa imaatay kadib markii iskushaandheen golihiisa wasiirada ay imaatay sidoo kalena jawooyinka markaas loo kordhiyey musalya mudafadi haddaba halkan musalya mudafadi muxuu fursad uu ka heli karaa sidoona markaas uga dhexbixi karaa shakhsiyaadkan labada ah waa madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa rigaada iyo william ruto dhegeystayaal fursadahaasi iyo weliba halkan ayaa markan keenaysa in rigaadayga shaagwa uu u sikado ama u durqo dhanka bartamaha isagoo markaasi doonayo inuu hoosta gashado dhammaan hogaamiyaasha halkaasi laga soo doorto iyo sidoo kale waxgaradka iyo dadka dhegeysa halkaasi ku dhaqan sida wargeyska booggiisa saako faahfaahin macluumaad uu ka qoreeya wargeyska the standard wargeyska sidoo kale halkan saaka wuxuu qorayaa iyadoo maalintii shilayto ay ahayd maalinta dhaqanka hidaha ee dhaqanka dhegeystayaal ayaa sidoo kale waxaa leeyahay waxaa halkaasi gabadha waa marwada koowaad waxay leedahay iyadoo marka shalay marse sharaf ay ku aheyd halka uu markaasi waa xarunta markaas shirarka ee bomas markaas ay ka qeyb gashay iyadoo shalay maalinta dhaqanka loo dabaaldegayay waa marada koowaad rachel ruto iyo weliba hogaamiyaal kale iyo weliba waa hogaamiyaasha kale ee waddanka ayaa halkaasi kaga hadlay kuna sheegay in mar walba la taageero dhaqanka sidoo kalena dhaqanka si uusan uga dhumin dadka lagu dhiiligeliy weliba caruurta iyo weliba jiilka waa dayarta sidii markaasi ay u fahmaan dhaqankooda iyadoo halkaasi ciyaaro kala duwan lagu soo bandhigay dhegeystayaal sida ciyaarta booranta sida ciyaarta dhegeystayaal ooromada sidoo kale ciyaaraha waa ciyaaraha kala duwan ee dhammaan dalka sida qoomiyadaha kakuyada dhegeystayaal waxay dhaqamo markaas u leeyihiin jilwada dabcan oo halka raila uu kasoo jeedo iyo sidoo kale soomaalida wajeer ayaa markaasi ku matalaysa gobolka iyagoo markaas halkaas ay kusoo bandhigeen dhaantooyin iyo waxyaala markaasi kala duwan dhegeystayaal cid waliba masaayda ee ka mid ah halkaasaa lagu soo bandhigay dhaqamada markaasi kala duwan hidaha dhaqanka dharka ayaa ka mid ah waxyaala markaas dadka waagi hore isticmaali jireen ayaa ka mid ah waxaa sidoo kale ka mid ah dhegeystayaal cunooyinka noocyadooda kala duwan dhegeystayaal intaba dadka iyo aada ku cunaan waxaasoo dhan ayaa halkaasi ka mid ah cid waliba wax ay dhaqan u leedahay taasi ay markaasi sheegeen inay la doonayo cid waliba inay ku faanto dhaqankeeda sidoo kale aysan ka tallaabsanin oosan iska dhigin dhaqan kale ee iyada markaasi aysan lahayn inay isku isku dirqiso sida markaasi ay ku dirisay ama ay ku boorisay marwada koowaad dhegeystayaal waxay sidoo kale sheegtay in dadkii markaasi usoo halgameen keliya dhaqanka aan markaasi loo danayn balse dadkii usoo halgamay dadkii markaasi wax kasoo qabtay dadkii arrintan soo gaarsay in ayagana markaasi la promote gareeyo wax markaasi la siiyo wax markaasi loo tago loo dhiirigeliyo sidoo kalena gacan loo celiyo sida ay tilmaamtay dhegeysta waxaa ka mid ah odayaasha ayaa ka mid ah dhegeysta dadka waayeelada ayaa ka mid ah arrintan markaas in badan soo dhadhoowaya soo ilaalinaya dhaqamada si markaasi uu khadka oga bixin inkastoo hadda laakiin dunidan ay isbedelayso wargeyska booggiisa lixaad iyo toddobaad wargeyska daily nation waxaa dowladda markaas ay sheegtay ilaa iyo hadda dagaalada markaasi ka socda ee gaza sidoo kale oo falistiiniyiinta iyo sidoo kale israa'iil waxay markaasi sheegeen qurba joogta gabadha markaas roslin jego waxay sheegtay ma jirto cid qof kenyaan ah oo halkaasi joogo ama ku dhaqan mise ka shaqeeyo inuusan jirin oo dhibaato markaasi kasoo gaartay dabcan iyadoo dabcan ay socdaan gantaalada iyo weliba dagaalada u dhexeeya gaza iyo sidoo kale ciidamada israa'iil sida halkan uu ku sheegayo xamaas ay markaasi weer markaasi ku qaaday waa fariisiimo ay ciidamada israa'iil ay ku lahaayeen marinka gaza dhegeystayaal taasoo keentay qaarkood in lasoo qafaasho halka qaarka markaasi ay la dilo dhegeystayaal sida wargeyska saaka bogiisa tobnaad oo qorayo ogow ciidamo keli ma aha inkastoo dad halkaasi ku dhaqnaa dabcan weerar kala duwan lagu qaaday taasoo ka gowneyd xamaas ama falastiiniyiinta si ay markaas dhulkooda uga kacsadaan mise uga kacsadaan ciidamada israa'iiliyiinta ama waddanka israa'iil si dabcan dhulka ay sheegayaan inay israa'iil ay leedahay taasoo hadda ay sheegayaan in ay waqti u qabatay inay iskaga baxaan dhegeystayaal si ilaa iyo dabcan inkastoo xamaas laga codsaday in ay weerarada markaasi joojiyaan iyo gantalada markaasi kala duwan iyo madaaficda kala duwan ay tuurayaan si arintan markaasi wax looga hadlo inkastoo ay sheegtay iyadoo weerarada ay socdaan iyo gantalada hadalka ha socda ayay sheegeen ilaa markaasi dhulka israaiil ee falastiiniyiinta ay leeyihiin ay iskaga baxaan israa'iil waxay sheegeen in tan ay markaasi xal keliya ay noqon karto halkana waxay sheegeen xamaas inay noqon karto keliya waa madaaficda iyo weerarada markaasi inaysan markaasi ka joojinaynin waa dabcan israa'iil sida ay hadda markaasi ku go-aansadeen inkastoo laakiin israa'iil ayadana ay sheegtay in dhammaan dhulka ay la simi doonto gaza oo dhan ama falastiin sida uu markaasi ra-iisul wasaaraha waddankaasi israa'iiliyiinta benjamin netanyahu uu ku sheegay in uu markaasi cagti ay marin doonaan laakiin taasi waxay ku sheegeen xamaas iyo sidoo kale falastiiniyiinta in ay iska celin doonaan oo sidoo kale dhulkaas ay ka saari doonaan mar uun sida wargeyska boggiisa faahfaahin macluumaadka uu kaga qorayo bogga tobnaad soo qabso wargeyskaasi give us el nino cash in time nagu sii lacagta ama qarashaadka dhegeystayaal el nino waa dabcan deerta biyo badan dhegeystayaal waxaa sidaas lacagtana siiya wakhtigeeda nagu siiya waxaa sidaasi iminkan ku boorinayaan gabaranayaasha dalka national government oo dowladda dhexe ayaa markaasi sheegtay in lacag markaasi loo qoondeeyey ama lacaga markaasi lagu faangareyn karo lagu dabcan lacagla markaasi la siin doono si looga hortago dhibaatadii aafada iyo waxyaalaha markaasi kala duwan ula imaan karo dabcan deerbiyo badan waa dabcan el nino ayaa hadda markaas wakhtigeeda la jooga sida ay sheegayaan hadda kawntiyada laga codsaday inay markaasi taxadar iyo feejignaan iyo feejignaan ay markaasi inta badan muujiyaan iyadoo laga doonayo dadka waa countiga inay dabcan meelaha markaasi bulaacadaha iyo meelaha markaasi biyaha qashimada wax waliba dhibaato u keeni karto in hadda markaasi laga siifeeyo sidee biyo markaasi si toos ah ay u dhaafaan sidoo kale markaasi meelo kale aysan u fariisanin ugana laabanin dhibaato i saameyn aysan u keenin waa xaalada deg dega dhegeystayaal ee hadda laga doonaya inay laga sii waantoobo sidoo kalena laisku diyaariyo in waqti waliba waqti waliba saacad waliba iyo wax waliba inay isbedeli karaan iyadoo tan roobkan dabcan in muddo ah laga dayrinayo sidoo kale dadka laleeyahay wax walba way isbedeli karaan waa in dadka feejignaan xoogan ay sameeyaan si dhibaato xoogan ay ga soo gaaran sidii markaasi dhacay labadii kun lixdii ilaa iyo kun sagaal boqol sagaashan toddobadii taasoo la sheegay in dhibaato xoogan oo markaas elnino ay ku reebtay waddanka oo haddana ay sheegaysa in laga doonayo mar hore in laga sii baaraandego si dhibaatada hadda looga sii gaashaanto laakiin waxay gabanayaasha ku xireen in dowladda lacagtaasi ay soo daayso maanta si howsha loo qabto loona fuliyo balse inta ka hor waxay sheegeen in waxba san hayin arrintaasi lagu dhaqangelin kara dhegeystayaal idaacadda star f m codto gobolka waqooyi bari ay dhegeysanaysaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin ku mahadsantihiin socodka waa dhegeysiga ila socodka star f m codto gobolka waqooyi bari mar waliba mahad ayaan saaxiibada u celinaa mar waliba waxaan leenahay waad mahadsantihiin sida wanaagsan ay inoo dhegeysataan saaxiibayaal bal saaxiibada siday kusoo kaakaceen siday ku haberisteen siday iskaga warqabaan haddaba ma tahay qof markaas jaarkiisa ama dariskiisa ka warqabo si qof la socdo dadkan waxay meelaha markaas kala duwan yihiin dabcan ku kala sugan yihiin ama ay xaaladda markaas haysto ma la socotaa qofka buko ama qofka xanuunsan qofka dhibaato haysto qofkaan dhibaato haysatin iyo kan markaas baahida ama gaajada dareemayo qofka waxbaana haysanin qofka tabarta yar qofka curyaanka wax waliba ama gabdhaha sidoo kale carmalka ah dhammaan horta sidaas dadka ma iskaga warqabaan ilasu wax waliba dadka way kala ordaan mise wax iska warhaymaba lahaama dunida qof walba itiisa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan iswax wanaagsan saaxiib yaala ku maasantihiin dhegeysiga iyo la socodka star f m qadka telefoonka saaxiibka uu horaansiinaya asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu yuusufow waa ku salaam waa isaaq mursal aadan isaaq mursal aadan isyelo ka waran muwaalinadaya nabad baa la beriyey haye wax ishayshaysta oo zaa'id oo muslimka meeshan gaastaa dagaalka ka socda ma ogii wax ishayshaysta oo hadda saaki hurdada ka soo kici waayo maan arkin waxaan niida ku haynaa mise qalbiga ku haynaa mise niidaan u sheegnay in ilaahay muslimka guul siiya in ilaahay muslimka guul siiya
shukran isaaq mursal aadan wuu mahadsan yahay isaaq balxigaha kale qadka telefoonkan siya dhegeystayaal og ow weli qadka cilada ayaa ka jira qadka safaricom laakiin waxa waa la habeyn doonaa waa la hagaajin doonaa idimka eb soo dhawow walaal magacaaga
salaamaaleykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi barakaatu
waa cumar dheer waxaa jooga cumarow soo dhawow
alxamdulilah wani- nabad waniga waa baris alxamdulilah waxyaba maafan waa idin sur waaye a
alayna seeto ujeedaan ku mahadinaynaa
haye wax ka horey malayn waa dhul waa- waa dhula wax jira ma ogine mhm
dadka muslimiinta ee gaalada laynaas ilaahay waxaan uga baryay inuu muslimiinta gacantooda kor ilaahay ka yeelo mhm
ayagana cagta hoosta inuu hejilin ilaahay uga baryayna annaga di tabar aan meeshaa ku gaarna ma hayne
haye
ilaahay unbaan leena see kale waa dhula wax jira ma ogine baabi ilaahay unbaan leen waan ka fiicna alxamdulilah roob iyo nabad ilaah unasiya baan leena shukran
roob roobkan aan sugayna kuwa aafa aan leen allah naga dhigo leen adkoo adayna waan ku salaamay aad baad mahadsantaha cumar dheere raaya dhegeystayaha xigaha kale qadkan siinaya dhegeystayaal ogow warkii sideedii subaxnimo maqli doontaan hadduu eebahayd ma laakiin saaxiibka kale qadka telefoonka waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m soo dhawow subax wanaagsan uku salaamaya magacaaga salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal macaan waan ku salaama waa cabday cabdullaahi gaarise soo dhawow cabay cabdulahi gaarse ka waran walaal macaan gaarise aad baa loogu fiican ilaahay waa mahadla nabad baa lagu waabariiste haye
wallaahi niyow xaggan is waxaan fiirin haynaa un falastiin unbaa un dhegta ku haynaa oo fiirin haynaa un haye haddee muslimiinta ma ogi aniga waxa ku dhacay ma ogi carabta tunka weyneed waa un cabsan haysaa hoos unbay u forartaa ma ogi waxa ku dhacay soomaali oo kale iska noqotaa mise annaga niyow ka geesisanay inuu aadayahen bacan aad baa umahadsan tahay shukran
waa ku maayay walaal macaan aad baa ku salaama umahadsan yahay saaxiibkaasi cabey dhankaasi gaaraysa xigaha kale qadka telefoonka ayaan siinaya mar kale dhegeystayaal inkastoo aan kuu sheegay marka hore dhegeystayaal in qadka telefoonka safaricom uusan shaqaynaynin wuu shaqaynaya laakiin een, hawada si toos ah uma geli karo oo waxaa ka jira- cillad ayaa ku furan ciladaas ayaa insha allah laga habeyn doonaa een, maanta mase berri hadduu eebahaydna soo dhawow magacaaga alaikum yuusuf barkat wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
saaxiib waa ku salaamay alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan u waabarisanay ilaahay Haye.
nabadgelyo waana sii jawiga aad ayuu u degan yahay magaalada mandheera waxaa waaye mid ugu darmada hadalhaynta waxaa waaye dadka sirsleyda waxaa waaye laysankii saddex sano ka hor noola geeyo waa dhacay marka n t s waxaan ka codsanaynaa inay laysankaasayda magaalada mandheera ay keento oo noola geeyo aan codsanaynaa nairobi iyo gaaris iyo wax aadi kar male marka dhammaan dhegeystayaal fm ku xirnay adigan saaxiib kulli waan salaamaya shukran mahadsanid Eh, xigaha kale qadka telefoonkan sii dhegeystayaal lix daqiiqa inoo soo hartay warkii yaanaan dhegeysan doonaa star f m soo dhawow halo star f m
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
ما شاء الله ما معلم سلام مندارة ka waran
والله إن ولا نفاق عن الحمد لله دي مجرى haye
دولة ودت يقول لي يا موجي كاك yaa ya
دولة ودت يقول لي يا جبات يقول لي يا مو واستفي أنا ما شاء الله haye وعليكم السلام shukran aad baad mahadsan tahay guurow ama xuurow ma idhaahda maamada ma garanayo waxbaa saa ka dhibaya way mahadsan tahay een, bal saaxiibka kale aan siiyo star f m soo dhow waan ka xumahay qadka telefoonka ka baxay mar kale aad soo beegsan kartaa haddiiba aad markaas inaga soo gaarto bal saaxiibka kale aan siiyo soo dhowow halo halo halo halo waa ku salaamaya subax wanaagsan
wax wanaagsan oo waa cambakadow haye soo dhowow xuseenow
saaxiibo waan kuu dhoway alxamdulilahi rabbi alcaalamiin haye
waa xagar jireerkaygii ka waran
xagar jireer maxaa barwaaqay nin haddaan cilaha barbaridinaya haye
wax maanta hadda jiifa ku hara male duqaydii way iska soo kakaceen ilmihii dugsiyaha way u kaceen alxamdulilahi rabbi alcaalamiin waxoona oonka aan sheegaan baa welina dhibahayaan xagga dawladda aan xoogaa indhaha way naga qabsatay waxay naga sii noo- noo siin haysana ma ogi gaari xun aan ku dhadhaansanayna naga halaw
oo biyaha miya haa xagga biyaha gaari baan ku dhaansanay aniga horta meesha aan joogo gaari baa lagaga dhaansadaa gaarigina wuu naga qaribmay oo wuu halaabay haye
marka oonkaas aadna rafaadina intaa ka badan waan ka fiicannahay abow alxamdulilah shukran haddaad mahadsan tahay bal xigaha kale qadka telefoonka star f m dad baa safaricom aada u barteen inay naga soo wacaan laakiin qadka telefoonka hal keli ee noo shaqeynaya waana kan adsl star f m soo dhowow
salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu
wax wanaagsan yuusuf bakar subax lamid ah boqoyo waa ismaamulka jeer ka waran
maasha allah nabad ayaan ku agbarkana yuusuf ilaahay baa maalinta kale wax dhibaato oo lasoo warinayo maana maqleen haye
intaan ka warqaba isu socodka alxamdulilah amniga nabad ayaan ku agbarsan ilaahay baa mahad iskale wax saa oo la hadalaya hadda ma lahan caalam muslimiinta ilaahay gacantooda kor ha ka dhiga inta xanuunsana ilaahay ha caafiya dhammaantiin waxaan leeyahay wax wanaagsan walaalum adna maalin wacan shukran mahadsanid ruqyo wajeer xigaa kale aan siiyo afar daqiiqo ayaa noo saartay star f m soo dhowow hallo star f m subax wanaagsan soo dhowow asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmat ullahi barakaatu
maasha allah loo rabo fiicanay bangalan jiro bangal ka waran
bangal alxamdulilah balaayaanka ma jirto haye waa kaas alxamdulilah dhegeystayaal kulli waan salaama aadeen waan ku salaamaya insha allah mahadsanid bangal ayuu ku sugan yahay saaxiibkaasi macnaha waxay dabcan ay tahay in waxba aysan ka jirin wax hadal hayn sidoo kale ay ka jirin bangal hadiiba dhegeystahaasi wuuba leeyahay waxba aysan jirin macnaha dhegeystayaal qofka hadiiba maalintii shalayto ama xalay wax mm, gobolka ay ka jirin laakiin dadka inta badan waxaan u maleeyaa inaysan fahmaynin bal qofka markuu deegaanka ku sugan yahay waxyaalaha qofka deegaankaada waxa ka taagan horta maxay tahay tuulada ku sugan tahay waxa ka jira maxay tahay wax in muddo ka taagan ayaa jira laakiin laga yaaba inta badan inay dadka aysan sheegin laga yaaba xalay soo kordhay inuu jiro laga yaaba wax saakay inuu soo kordhay inuu jiro marka hadalhayntu taasi waaye laakiin haddaa ka waran ah deegaanka aad- dhannaa aad ku sugneed waxba ma kama jiraan waxba kama dhicinba macnaa waxay tahay inaad sidoo kale waxba gobolka ama xali jira meeshaad ku sugan tahay inaa waxba markaas marka hayin waa hagaag balxigaa kale qadka star f m soo dhowow sax wanaagsan
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu cabdu haye jeso subax waxaanan wanaagsan subax lamid ah aad baan ku salaamaya adigii dhegeystayaashii meel kasta lagu kala baryey subax wacanoo wanaagsan alle aad baa xagar dheer kolley inta aan ka joogna wax dhibaato ah kama arkin mana maqlin alxamdulilah jawiga aad buu u wanaagsan waa idaacaddu waa iska yara qabow yahay alxamdulilah habeenkiina xoogaa kulayl baa iska yara jiro xoogaa madar baan insha allahu rajaynaynaa alxamdulilah jawiga guud aad baa nabadgelyada xagga nabadgelyada maqalka dhan walba inkastoo aan qabkii haddee kan un- xabadkan aan isku haysano ee tayeelkaan aan isku haysano wixii kale oo dhan aan idin kala nahay marka alxamdulilah xaaladda kaleeto aad baa loo wacan oo loo wanaagsan yahay walaalow subax wacan oo wanaagsan adayga dhegeystayaasha meel kasta waxaan leeyahay subax wacan oo wanaagsan inta jirna allaha noo shaafiyo insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu shukran xaga dheere oo dhegeystaasi naga soo wacayo arkaya dhegeystayaasha waan la dareemayaa eh, een, xaaladan eh, qadka halka keli aan aan wada adeegsanayno star f m haye
hello asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu
bakad subax wanaagsan istar waayo madheeraanka yaa lasoo xiriirayaa ka waran mandheera
maasha allah jawiga saaka aada u degan yahay si wanaagsan ayaa lagu abiraysa wax hadalaynaya ma lahan haye
marka ugu horeysa dhammaan sharafiinteen star f m adiga iyo inta stuudiya kula sugan waxaan leeyahay subax wanaagsan dhegeystayaasha star f m baa hawadaha ku naan dhammaan waxaan leeyahay subax wanaagsan shaqadaa ku waanaatin badan aan ku salaamaya shukran gabadhaas ee qadka telefoonka u dambeysay star idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaa ahlan wasahlan marxaban bikum salaamullahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeystayaal dhegeysanaysaan waana ku mahadsantihiin sida wanaagsan mar walba inoo dhegeysataan saaxib yaal dhegeystayaal taariikhdu saaka waxay ku beegan tahay koob iyo tobanka bisha tobnaad oktoobar sanada labada kun saddex iyo labaatanka waa maalin dhegeystayaal arbaca arrimaha dhegeystayaal xaaladaha guud ee barnaamijka diyaaradda intooda badan ku saarnaa dhegeystayaal maalmaha isniinta arbacada iyo sidoo kale jimcuhu waxaan ku egnaa xaaladaha guud ee wadanka markaasi ka taagan saakana waxyaala fara badan ayaan dhege- dhegeystayaal isu istaagi doonaa ee ka mid ah xaalada siyaasadeed ee wadanka saansaanta siyaasadeed ee markaasi u dhexeyso madaxweynaha iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa dhegeystayaal fursadaha iyo waxyaalaha markaasi halkaasi cidda ka raadsanayso iyo cidda u suurtagelayso dhegeystayaal inay wax markaasi ka dhaxli karto iyo maxay tahay waxyaalaha markaasi loo raadinaya madaxweynihii hore dalka eh, si markaasi looga wada shaqeey midnimada ee dalka bartamaha dalka dhegeystayaal siyaasadduna bartamaha dalka dhegeystayaal laga xugmiyaa markaa sidaas lagu leeyahay dhegeystayaal ma dhanka codbixiyaasha dadka codka bixiya dhegeystayaal miyay tahay maxaa sidoo kale aan looga fuursan karin mise looga maarmi karin bartamaha dalka arrimahaasoo dhan ayaan dhegeystayaal barnaamijka diiradda ku saari doonaa waxaana noo falanqeyn doonaa maxamed sheekh haruura dhegeystayaal oo inta badan barnaamijyadaad oga barateen in wax badan uu noo qaada dhigo noo faaliya dhegeystayaal wax badanna wax ogaal u yahay dhegeysta xaaladda siyaasadeed iyo heerkii hadda wax ay marayso iyo in siyaasadda lagu kala guuro marka horena la isku fahmo marka dambena lagu kala guuro maxaa keena dhegeystayaal inkastoo weli waxyaalo qaar aysan soo bixin laakiin waxyaalaha hadda cid waliba ay ka dareemi karayso hadallada markaasi ka soo yeerayso iyadoo madaxweynahana sidoo kale uu u laabqoojinayo ku-xigeenkiisa madaxweynaha rigaadi gashagwa maxaa laga hadlayaa siyaasadda dhegeystayaal arrimahaas ayaan barnaamijka diiradda ku saari doonaa anigu ayuu subakada barnaamijka daadihin doonaa nila socodsiin doonaa waxaana isla joogi doonaa ilaa iyo tobanka barqanimo hadduu eebaha idmo warra- waxaad maqli doontaan wararka tobankii barqanimo iyo sagaalkii subaxnimo hadduu eebaha idmo maxamed sheekaruudhana stuudiyaha ayuu markaasi ku sugan yahay dhegeystayaal oo su-aalaha ayaan weydiin doonaa si wax badan aan u ogaano wax badanna aan u dhuuxno dhegeystayaal ee halka siyaasadda ay marayso saaxiibada ku sugan dhegeysta nairobi nawaaxiga waxay naga dhegeysaneen hal ibir shan dhibic sagaal kuwa mombaasana waa hal ibir saddex dhibic shan iyo nawaaxigooda gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiyada tanaarifa masalaan iyo faafi waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic hal wajaariya habasweyne waa sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera baled xaabo banisa raamu lafi suufta waxaasoo dhan waxay naga dhegeysanayaan dhegeystayaal sagaashan oo sagaashan toddoba dhibic shan muqdisho idaacaduhu bah wadaagtuna nahay dhegeystayaal waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic eber isyelo balaanbala meeru madogaashina waxay naga dhegeysanayaan hal eber laba dhibic saddex marsaabid mooyaale xuduud etoobiya dhegeystayaal waxay naga dhegeysanayaan sideedan toddoba dhibic dhegeystayaal w w w star f m co k applicationka appka star f mna waa soo dejisan karta halkaasi ayaa wax walba wax walba kala socon kartaa dhegeystayaal bal markan horta maxaan ka fahamsanahay siyaasadda guud ee waddanka wixii markaasi ka soo markii laga soo tago doorashadii waddanka ilaa hadda maxaa isbedelay dhegeystayaal karuura ayaan weydiin doonaa dhegeystayaal uuna ku mahadsan yahay karuura marka hore waan ku salaamayaa saaxib soo dhawow waktiga iyo dadaalkii juhdiga mar walba nagu bixiso fursadaha ay noo siiso waana kaaga mahadnaqaya kaaga mahad celinaya in badan waa dhawahay walaal meeshan waa waqti kasta waa xaafadda waaye Sax.
waan aan jooganaa insha allah horta.
shukran aad baad umaasan tahay bal maxaa noo kala dambeeyey siyaasadda markaad fiiriso iyo waxyaalihii inta badan aadka baraha bulshada looga hayo iyo guud ahaan dalka markii laga soo gudbo tan iyo doorashadii guud ee waddanka ka dhacday maxamed shekaruura wallaahi doorashada kadib markay dhacday wadankii arrimo badan baa qabsaday Mhm.
Een, shacabkii ama ummadii wadanka wax aan la filnayn qaar baa ku dhacay Aad maxaa yeelay waad aragtay dhaqaalihii kor buu u kacay Mhm.
dowladdan waxay ahayd dowlad ku soo gashay inay u kaalmayn doonto dadka tabarta yar dadka maskiimaha oo loo yaqaan hasalans saas bay ku soo galeen aad iyo aad.
laakiin markay soo galeen kadib hal sano iyo waxay hadda joogaan weli ballamihii ay qaadeen way kasoo bixi waayeen ummaddii cashuurtooda ayaa kor u kacday maxaa yeele waqti kasta cashuur cusubna ay soo baxda housing levy ay ka mid ahayd waxaa kaloo ka mid ahayd een, shidaalka lagu daray qaraamihii kale oo cuntadii kor u kaceen soo ummaddii ilaa hadda la jooga dowladda weli umay bogon markaan way ku kacsan tahay arrimo badan ayaa jira oo hadda madaxweynaha haysta inkastoo isaga iyo xilfadiisa ay weli ay leeyihiin arrimaha waa arrimo anaka naga da- weyn waa waa global issue oo yani adduun weynaha dhammaaya ka dhacday so ayagana qiilkooda way bixinahayeen laakiin ummaddii mar qof gaajoon qiil oo hadda saas eh qaadana mahay so waxaan u malaynaynaa markaan dowladda hadda la joogo ilaa saacaddan la joogo xilka loo dhiibay ama ay ballantii ay qaadeen inay kasoo baxeen
waa tahay een, dhaqaalahaad ku bilowday een, karuura een, waana la ogyahay xalka uu maanta uu gaarsan yahay dhaqaalaha laakiin horena een, karuura waxaa la isweydiinayay wadanka inta ka hore intuusan xitaa runta soo gelin dhaqaalaha inuu markaasi dabaqa meel hoose u yiri jiray oo sidoo kale uusan wanaagsaneyn waqtiga uhuru waqtigaasna waxaa lagu aaneyn jiray in wax walbo ay gadaal marsadeen uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga asaga asagoo xaaladaasi ogaa maxay ahayd marka wixii oo wuxuu- markaasna ogow wuxuu ku jira xukuumadda wax walba uula socdo wax walba dhaqdhaqaaq uula socday wixii waqtigaas u ogaa muxuu markaasi ballamada u qaadayeen maxay ahayd markaas inuu ka bedelo tan hadda aad ku ku tilmaamtana ku sheegtana inay globally ay tahay mise adduunweynaha ay tahay dhibaatada maysan ka jirin waddanka Een, horta umada jirto waxaa waye wadanka waqti kasta nin kasta oo xil raba Mhm.
wuxuu leeyahay wuxuu la imaadayaa wax dadka u ka qanci karaan oo marka iyada laga gedi kara aada iyo aada ma dhahayo qofkan ma dhahayo arrintan haddii beriga xilka ku fadhiisto ma fulin karaa mise ma fulin karaa Mhm.
badi waxaan aragnaa waqtiga siyaasada loo ololeynayo qof kasta inuu iska sheegi kara wix allah wuxuu rabo ummadana ay fahmi leedahay Mhm.
maxaa yeelay maanta waxaad arki kartaa nin soo gala inuu ku dhah waxaan baan hagaajinaya waxaan baan hagaajinaya ninka shacabka oo kulaha ridaana asaga wuu ogsoon yahay ninkan inuu ballamahan kasoo bixi karin laakiin ummaddii waxay dabakacaysaa ninkii beenti sheega ninkii maxaa la dhahaa ayaka marka iyada wax ay rabaan niidooda ku jiro u sheega ayaan iska noqonay waxaan noqonay shacab ama dad wadani ah oo wixi allahi wixii loo sheega iska qaadanaya midda u horeysa waa saas. midda kale ninkan marka uu joogay wuxuu ahay madaxweyne ku-xigeen xogta guud oo gudaha dowladda ismaamulka waqtiga ayada wuu hay Mhm.
ayada oos haya marka wuu imaaday wuxuu hagaajiye waxa la dhaha policy change maxaa yeele nin kasta oo soo gala ha- sidiis wax ku maamul lahaa isagaa jirtaa waqtiga haddii aad fiirisid oo madaxweynihii hore kenyatta uu joogay shidaalka sida hadda la joogo ka raqiisanay maxaa yeelay waxaa jirtay lacag dowladda teeda ah oo la geliyey meesha oo subsidiary la dhah subsidiarygaas waxay ahayd tii lagu kabi jiray tii lagu kabi jiray aada iyo aada yacni waxaa waaye dowladda intaan ay bixinaysaa oy siinaysaa dadka g- yacni keenayeen oilka saliidda dibidda ka keenayeen Aad iyo ay siinaysaa shacabkii waxaa u imaadaa markaan qaymo jaban oo hoose ayaa u imaadi jiray hadda tii markuu bixi waxay aadi lacagta kor ay aadi maxaa yeelay wax kasta oo shidaalkaasayto oo tax ah shacabkii ayaa lagu- a- a- ayaa lagu soo shubay asaloor waxay ahayd dowladda caping wax la hagaajinaysay qaar dowladda ayaa bixinaysay qaarna waxaa bixinaya shacabka maxaa yeele waxaad ogaataa dowladda waxay bixinaysay eh, boqolkiiba sideed cashuur ayaa bixinaysay oo xagga saliidda marka la dhaha hadda markay bixiyeen sideeddii boqolkiiba lix iyo toban shacabka ayaa bixinahaya saliidda markaan waxay kor ugu kacday waxaas waaye hadda waa ay ba- mar haysaa laba boqol iyo walaxay mar haysaa mid waa taas midda labaad haddii aad fiirisid xagga cun- cunada Mhm.
oo weliba xagga maxaa la dhahaa eh, ugaalida waxaa jirtay ayadana saas oo kale dowladda waxay bixinaysay qiyaas oo shacabka marka lo- loo fiiriyay laga goynay tii ayadahaad way bixiyeen ayaga waxay dhaheen waxaan ku bedelnay wax la dhaha fertilizers fertilizers waa jir waqtigii waqtigii Rud- uhuru wuu jiray inkasta oo hadda sida aad loo badi ama lacagta loo soo yeeray ay- ay ay ahayn balse waxaas ogaataa nin maanta gaajoon oo maanta gaajoon intii beer laga abuuro beer ay ka soo baxdo beertii ay go'do ma sugi kara Ay, ma arkaysaa beertaas waa abuurtay si ay noqoto horta inay wax ka soo bixi doonaan inay wax ummadda ku filnay noqon doonto warka ma hayst Mhm.
so waxaan u malaynaa dhibka u horeeya ama cilada u horeeya ay suubiyeen eh, ruto administration Mhm.
waxay ahayd inay lacagtaas meesha ka bixiyaan lacagta saliidda iyo lacagta cuntada yacni xagga ugaalida oo kale inay ka bixiyaan meesha oo dowladda ka- maxaa la dhahaa eh, kaashi ay ka qaadan jirtay ay ka bixiyaan qalad ba ay ahayd so wixii maanta loogu kacsan yahay badi ayaga ayay isu keeneen inkastoo ay leeyihiin anaka een, dowladda hore ayaa soo xaabisay wixii loon la dhihi jiray loon loon eh, ba- debidaha loon nooma ogola ama Yacni yacni ammaan maxaa la deymo saacada- fara badan ay soo ammaan qaaday.
nooma ogola Mhm.
een, deyntii way badatay waxaan rabnaa inaan shacabka lacag ka gurno oon lacagta idaad aan deymaha ku- aan aan ku bixinno inkastoo ay leeyihiin Mhm.
waxaas waa wax long term solution wax maanta yacni qofka maanta manaainjiga oo baahan maanta u u geli kara maahan yacni macquul ku noqon karo ama maskax laga dhicin kara maaha aada iyo aada ma arkaysaa Mhm.
adiga oo leh haddana ayaga oo leh een, waxaan soo deynta inaan bixin ayaan rabnaa Mhm.
ay haddana deyn sii xawinahayaan Mhm.
adiga haddaad deyn bixin rabtid Mhm.
oo shacabkiina aad lacag badan aad saartay horta deynta inaad bixinaysa aan ku aragna adigoon deynta aan bixinin Mhm.
adigoo weli canshuurta sii badanahaya Mhm.
aas haddana deyn kale soo qaadahaysaa Mhm.
soo markii ummaddii marka dowladda waxaa waaye waxay noqotay marka hawsha isma keenayso dowlad labada af- laba dhinac afka ka hadlaysa Ha.
afkaan waxay bay nooga sheegayeen Aha.
kan kalena waxay nooga sheegayeen Ah.
so waa u- waa loo bogi laayahay Aad iyo aad.
ummadda way fahmi leedahay so wixii ay hagaajinahayaan maanta wax macquul maaha wax maskax ka- dadka galaya maaha hataa haddaad fiirisid county government ma arkaysaa dowladda s- gabolaha dowladda gabolaha marka lacagta la siinahay lacagtooda waa soo dahdaa dadka waxaad arkaysaa ga- hadda maanta la joogo ama waqtiga la joogo waxaad arkaysaa dad county government ka shaqaynay oo cawanahay takhtariin qaar oo hagaajinahay yani demonstration hagaajinay oo lana lacagtayna lama siin lacagtina waxaa la rabaa inay ka tagto dowladda sare oo aada dowladda gobolaha oo hoose soo markan wixii ilaa hadda joogay oo waqtigii ay lahayeen waan saxaynaa ilaa hadda waxay saxeen male haddii aad fiirisid waqtiga hadda ee la marinayay finance billka la marinayay dowlad goboleedka ha dowlad goboleedka waxay codsadeen ee, lacag afar boqol iyo laba bilyan ayay codsadeen in lacagta loo kordhiyo asal waxaa la siin jiray ee, saddex boqol iyo s- afar ah, soddon iyo todoba bilyana la siin jiray hadda waxay codsadeen in looga daro maxaa yeele haddii aas waxaa waaye dowladda kenya waxaa waaye sharciga yeele waxaa waaye dhaqaalaha canshuurta hadday kor aada ini looga dari kara gobolaha maxaa yeele canshuurta way kortay so la- markaan canshuurta markay korto waa in la qaybiye adiga 34 percent oo kale ama 30 percent in la siiya gobolaha gobolada marka la siiya lacagta kor bay aadaysaa so way fadhiisteen waxay dhaheen inkastoo oy lacagta ay kortay aan rajaynahayn inay lacagta ay badan haysa laakiin kulli ima siini karan hadda saacadan la joogo waxaa la siinahayaa saddex boqol iyo siddeetan iyo afar bilyan ay kala qaybsanayaan todobada eh, afartan iyo todobada maamul oo county-yaasha. haa saddex saddex boqol siddeetan iyo afar Ma- laakiin lacagta marka lagu dhufto oo qiimaha la fiiriya oo sharcigu sheegaya waxay noqon lahayd afar boqol iyo laba bilyan so waxaa jira markaan waktiga ay soo galayeen nimankan waxay ballan qaadeen in ay fulin doonaan yacni sharciyahan laakiin maanta la joogo marka aad fiirisid hal qodob oy dowladdan ay ballan ka soo baxday malahan ku dhihi karaa waa tahay aad baad umaadsantaha shukran karuura waxaa soo hadal qaaday een, lacagtan ee, lagu kabo ee subs- ee subsidy-da loo yaqaano maxay tahay sababta ay lacagtaasi marka hore ay u jarayeen ama meesha oga saareen ee xukuumadda ruto ayagoo wax badan ay arrintan lacagtaasi ay kabi jirtay wax la tiri jirtay sida hadda waxbarashada meesha ay ka saareen subsididii lacagtii lagu kabi jiray waxaa sidoo kale meesha ay ka saareen eh, dadka beeraleyda lacagihii lagu kabi jiray sidoo kale hadda tan hadda aad sheegtay een, fuelka ama shidaalka sababta iyo lacagtaasi ay ka arkeen in la jari karo wax la- meel kale loogu wicin karo maxay ahayd Een, horta midda u horeysa waxay ahayd nimankan waxay ku soo galeen ama marka ay fadhiisteen waxay is arkeen in ay cunshuurtii ay dadka ay wala saaraan Mm.
shacibka Sax.
haddii ay tahay boqol iyo boqolkiiba lix iyo toban inay shacibka ka yimaado tii ayaga ay bixin jireen oo nuska ah sideedna waxaa bixin jiray hadda saliidda oo kale boqolkiiba sideed waxaa bixin jiray dowladda boqolkiina sideed waxaa bixin jiray shacibka sax tii inay meesha ka saaraan oo boqolkiiba lix iyo tobankii ay shacibka ka helaan oo lacag soo saaraan taas ayay ahayd midda labaad waxay ahayd lacagta marka ay fiiriyeen oo la dhahaa een, ugu yaraan midaanid sideedda Mhm.
halka bishi kileex bishi kileex laga yaabo soddon bilyan inay ay ku ka waayeen xagga saliidda ma arkaysa soo waxay dhaheen lacagtan badan aan bixinahayna waa inaan istaajinna sifa aan deymihi u bixin waxa loo bixi ugu horreysa waxay ahayd inay shacibka lacag laga soo saara lacagta kaloo loo kawi jirana deymaha lagu bixi ayay ahayd laakiin dhibka jir waxaa waaye lacagta meesha waa laga saaray shacibkii lacagta waa laga gurahaya laakiin deyn la bixinahay ilaa maanta lama arkayo wadanka hal deyn u bixi ma laha deynuu soo qaado waa la arkay oo deyn cusubna ay soo qaadeen world bank ka soo qaateen i m f ka soo qaateen wadamaha kale ka soo qaateen waa la haya laakiin lacag ay bixiyeen ilaa maanta ma laha hal sano iyo saddex bilood ayay ku jiraan xafiis shilin deyn ay bixiyeen ma laha laakiin deyn way ku soo dareen lacagta way gurahayaan So marka marka- ulaje- marka ulajeeddu waxay ahayd in lacagtii eh, marka d- ay ku kabi jireen dhanka kale inay ka weeciyaan meeshaasi deymaha loogu bixiyo deymaha lagu bixiyo lacagtii kalena ay d- eh, dadka shacabka laga soo dhex qaado oo canshuur ahaan looga qaado looga qaada taasi sababta taas ay ahayd sababtooda si ay ay sheegeen marka hore ha laakiin ilaa hadda la joogo deyn ay bixiyeen ma laha ma arkaysaa midda la leeyahay markaan waxaa waaye haddii aad deynta ay bixinayn haddii lacagtii lasoo guray ilaa iyo dadkii hataa kauntiyaashii ay u kordhin haynin oo sidii la rabay ay ka dhigi haynin dee shacibka waxay isweydiinaya ama dadka kenyaatiga waxay isweydiinayaan nimankan lacagtii horo ma- shidaalka may nooga soo celiyaan Haye.
oo shidaalka sideed percent may qaataan raashinka may nooga celiyaan xagga beeraha may ku celiyaan so wixii laisku haysta badi oo nimankan hadda haysta wareerkaas waay marka dhaqaale aysan eh, filinaynin bay marka wax ay filin bay la kulmeen marka markay soo galeen marka ay soo galeen waxa waaye wixii ballan qaadeen iyo wixii meesha ay kala kulmeen waa kaafi kala dheeri ha maxaa yeelay ninka horta markuu soo gala oo madax oo madaxdu soo gala waxaa la rabaa inuu u fadhiisto asagoo aan angali inuu fadhiisto waay uu dhahaa maxaa noo qabsami kara ma arkaysa hataa marka isku talaba qaadi arrimaha barkood shalay shacibka waa la tashanaysa shalay markaad soo gelaysa meel kasta baad tegaysa shacibka baa la tashanaysa waxaa la rabay uh, ruto waxaa la rabay intuu uu tallaabadan uu qaadin horta inuu soo wareega waddanka uu ku soo wareega nyanza meel hal gal- hawa- hal gobol ha ka taga north eastern hal gobol ha ka taga haa weydii bulshadii war aniga saan baan damacsanahay saan baan rabaa shalayna idinka baa maxaa la dhahaa taageeraygahay idinka baa isoo doortay wixii dadka inuu ka gada sidii waqtigiisa siyaasadda uu soo gadaayo oo lahay saan baan hagaajini inuu ummadda ku celiyo u dhaah dee waddanka dayin badan baa uga imaadnay lacag badan baa nagu leeyahay lacagtaan dayin waayo waa in la celiyo hadday yahayn waddanka ay dhab u keenaysaa S- habkaan iyo habkaan ayaan ku celin rabaa soo shacibkii uu markuu ku celiyey shacibka haddii qaataan ay wax meel lisla dhiga ay noqoto haddii shacibka ay qaadan waayaanna badee markaas uu ka fikir u dhaha shacibka baa iga hor imaaday laakiin hal tilaabo asaga uu qaata ay ahayd iyo xuluftidiis yar tii ayda ahaydna ilaa maanta way ku waa isku cebaysan yahay
waa hagaag marka eh, laakiin madaxweynaha eh, wuxuu leeyahay la taliyaal eh, wuu ka maarmi karaa eh, in uu gobolada dhan uu aado ku wareego xogta uu soo arooriyo isagoo la taliyaal uu leeyahay marka la taliyaal wuxuu leeyahay dhanka dhaqaalaha arrintan markaasi ka saacidi karo waxna kaga qaban karo waxna kaga bedeli karo marka soo kama Eh, maarmi karo gobolada inuu aado eh, asagoo horta- la taliyaal haysto mida jirta madaxweynaha mida jirta waxaa waaye qofka shacabka ah oo gobolka jooga madaxweynaha kama cabsado haye runta buu u sheegaya Sax.
laakiin ninkan waa nin isaga shaqa la geli oo marka uu Waa qancinaya qanci- ninkan madaxweynaha hadduu wax sheega hadduu ka hor imaado Ha.
nin mucaarad buu noqonay sax nin maanta kursigaas fadhiya kabinetka fadhiya aad iyo aad.
oo madaxweynaha arrin uu wato ka hor imaadi kara ma laha maxal kuu baarlamaanka ku xitaa jira hadday qaldan yihiin hataa saxan hadduu yihiin.
qaldan yahay hataa kuu baarlamaanka ku jira Hay.
ay isagoo arkaayo isagoo qaldan arrintaa arrin qaldan ay tahay Aha.
ayaay jeebkooda ama lacag ka bixinayaan ama ay campaign u galayeen oo sifo arrintii uu wata madaxweynaha ay ku marto xisbiga marka la dhaha xisbiga maanta u d a oo kale wax madaxweynaha u wata kama hor imaadi karaan sax hataa baarlamaanka ha noqoto Haye.
maxaa yeele madaxweynaha markuu go-aan uu gaara go-aanka markuu gaaro madaxweynaha baarlamaanka ayaa la keenaa baarlamaanka marka la keena waa inuu baarlamaanka u maraya kadib madaxweynaha uu qaado ma arkaysa Sax.
oo madaxweynaha uu soo saxiixa hadda arrintan canshuurta oo kale waxaa laisku haysta muddo ugu yaraan muddo laba bilood ayaa laisku haysta oo baarlamaanka ay taale komitiiga finance way tageen naivasha bay soo fadhiisteen report bay soo qoreen sax haddii is og tahay marka hore house leviga oo kale lacagtaan layto laska goynaya shaqaalaha laga goynaayo oo guryaha lagu dhisi rabo guryaha qiimaha jaban marka hore waxay ahayd qofka shaqaynaya inuu biixiyo boqolkiiba saddex qofka loo shaqaynaya ama qofka yani qofkaan shaqo gelina boqolkiiba saddex u bixiy waa tii ay fadhiisteen lasqabsaday ma arkaysa ilaa hoos ay usoo ridaan ay ka dhigaan 1.5.
one point five iyo one point five sax soo maha laakiin may dhihi karin inay dhahaan way way- marka ayada ay dhahaan arrintan arrin soconaysa maahan oy ka bixiyaan meesha way awoodeen laakiin kama yeeli karaan ninkan marka waxaan qoraayo markuu fadhiisanayo waa nin haween iyo maalin uu madaxweynaha soo wacayo uu leeyahay arrintaas ma- meesha kama bixin kartid soo waa niman guumaysi lagu haysta laakiin een, la- shaqada la taliyaha maxay tahay een, karuura inuu madaxweynaha la- la taliyo wax qaldan iyo wixii saxan soo maaha shaqada la taliyaha xagga siyaasada ama xagga dhaqaalaha markii la dhaha Aha.
oo madaxweynaha xaggiisa Ah.
madaxweynaha wuxuu ku leeyahay aniga waxaan rabaa arrintan inay meel marto inay meel marto inay meel marta adiga la taliyahaada waxay noqon lahayd habkii arrintaa lagu meelmarin lahay hab kaleba kuma banaan marka waa waa fai- waa faysfaasa Waas- marka.
markaan la taliya madax banaan ma jira meesha Ah.
waa madax ma- dadka la taliyayaasha lagu sheegay hataa ka soo qaa county Aha.
madaxweynaha na taadhiin Aha.
Boq- eh, afartan iyo todobada gobol Aha.
oo maanta la dhaha counties Aha.
waxay qabaan la taliyaal Haye.
laakiin la taliyaashaas waxaa waaye wuxuu gavanaga u wata Ah.
baa in ay meel marinayaan marka waa soo tan- la marka taliyaal- qofka hogaamiyaasha oo ama hogaan- hogaamiyahan baa lagu Hal- qarxinaya lagu qancinaya wuxuu isaga raba maxaa ka dhahnaa Sax.
hataa haddii ay arrin qaldan ay tahay Aha.
waxaa la isku dayaa marka aydaheed inay dhahaan arrintan aan meelmarina lak- balse saan isaana ku meelmarina Caadi.
sifo aad shacibka nooga hor imaadin Aha.
ma arkaysa isagaa la yar saxaya wax yar laga saxaya laakiin arrintu way soconi Ha.
So, nin dhihi kara malaha arrintan waa qalad mana meelmarinayn wax dhihi kara male Ha.
maxaa yeele haddii isdhihi ways ninka isagaa beri shaqada baa laga tiri waxaa leeyahay waxaas ka hor imaaday arrin uu madaxweynaha u wato Ha.
soo dhibka jarataas waay laakiin eh, eh, hadalba hadda ay ka dhawaajiso waxaa sheegtay in qofka la taliyaha iyo qofka madaxweynaha uu la kulmaya inay kala yihiin qofka sh- banaanka jooga muxuu- madaxweynaha waxa- qofka shacabka Ah.
ah markuu imaado madaxweynaha maanta kasoo qabo madaxweynaha ayaa arrin wata haye hadduu tago wajeer uu barsad u dhiga Aha.
uu dhaha maanta canshuur baan ku daraya ha
dadka shacabka maxaa iska qabtiin hadduu laha runta ayaa loo sheega le anaka ma ogelin baa le haa shacibka maxaa lo shacibka waa dad madax bannaan Sax.
haddii aad fiirisid sharciga kenya aha qodobka koowaad aha wuxuu leeyahay xur yacni wax kasta sovereignity aha xurnimada waddankan waxay saaran tahay shacibka sax go-aanka ugu koreeya aha waxay saaran yahay shacibka aha ma arkaysaa sax waa maxaa yeelay madaxweynaha waxaa soo doorto shacibka shacabka
baarlamaanayaasha dhammaan waxaa soo doorto Shacab.
shacibka Aad soo yahay.
awoodda waddankan waxay ku jirtaa gacanta shacibka Mm.
laakiin shacibka dhammaala waxa waaye afartan iyo shan milyan ama konton milyan waaye qof walba maanta ma maamuli karo oo talaya ma noqon kara aad iyo aad sidai ayada ahayd Mhm.
baa la yiri delegation of power wax la subinaya Sax.
maxaa yeele du- shacibku way doortamayeen ninkan baa u dhiibinaya xilka halka ninka qof iyo argi argi ha halka ninka hay ayaa waddanka hogaaminaya aad iyo aad konton milyan qof ah ma noqon karto madax sax tii ayada ahayd uu ninkan madax ku noqday aad iyo aad laakiin waxaa la rabaa wakti kasta dadka ku soo doortay ina aas la tashan kartid aad iyo aad ha soo dhibka jir waxaa waaye nimankaan markaan waxay u wareegan waayeen aha oo shacibka uga tegi waayeen aha oy dhihi maxaa yeele markaas sharci hagaajinaysa waxaa jira wax la dhaha public participation oo dabcan laga qayb oo geliyo dadka.
laga geeb qali ummadda horta ummaddii qayb ay ka qaadatay Sax.
maxay ka leeyihiin alla dhaha aha soo maha aad iyo aad wax public participation oo lagu hagaajiyo finance bill ma jirin Ah, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Aha.
iyo cabinetka ayaa la imaaday aad iyo markay la imaadeen Aha.
kadib waxaa loo dhiibay aha waxaa loo dhiibiyey parliament Sax.
ayaa la keenay aad iyo wasaaradda ku- eh, committeega finance ayaa loo dhiibay committeega finance public participation way hagaajiyeen sax balse public participation la hagaaji ayakii ayaa kala soo baxay waxay rabeen haa qaybtan oo kale oo qay- qayb qayb way qateen oo yareeyeen markaysa qaybta ugu ugu xooganayd oo shidaalka oo kale waxaasna way diideen aad iyo soo aad ma arkayn so taas public participation lama dhihi kara Sax.
waa public participation ood suubinaysid wixii adig ku qanciya kelixaas ka qaadanaysid shukran Eh, karuura waa tahay aad baad mahadsan tahay faahfaahinta quruxda badan isaan u kala dhegeysoon kaa mahadcelina waan isku soo laabanaynaa Eh, dhegeystayaal eh, waxyaalo fara badana miiska noo saaran Eh, dhaqaalihii aan ku dheeraanay eh, weliba aad ba ugu fa- ugu fogaaday waan uga mahadcelinaya si wanaagsan waxyaalo fara badan oo ogeen ayaa sidoo kale nooga soo baxay star fm wato gobolka waqooyi bari ayaa dhageysanaysaan saaxiibayaal www star fm co k saaxiibada halkaas ay nagala socon karaan waa kuwa markaasi raadiyahan aysan haysanin goqoos ku sugan meerahooda goobahooda ee kala duwan iyo xaafadaha dhegeystayaal haddaad ku sugan tahay goobtaada shaqo goobtaada meheradaada xafiiskaada halkaasay kala socon karta star f m codka gobolka waqooyi bari uma baahnin raadiya keliga waxaa u baahan tahay internet dhegeyste iyo telefon smartphone dib ugu soo noqona saaxiib yaal een, barnaamijka waxaa weli eh, nala jooga martina noo ah dhegeystayaal maxamed sheekh karuura dhegeystayaal oo in badan aad kaga barateen arrimaha falanqeynta eh, xaaladaha guud wadanka iyo weliba gobolka waqooyi bari dhegeystayaal waanu ku mahadsan yahay sida wanaagsan marka hore noo kala dhegdhegay noo kala qaada dabcan noo kala qadqaaday eh, dhanka dhaqaalaha iyo weliba sababta markaasi eh, dhegeystayaal eh, dowladda marka hore ay kaga go- eh, dawlad go-aanka ay u qaadatay in markaasi lacagta lagu kabo ama horaan ay ku xukuumadda dowladda ku kabi jirtay in meesha uga saarto taasi waxaa laga yaabaa inta badan inay dhegeystayaashiisan fahansaneen wax badan ay ka fahmeen hadda iyo weliba waxa markaasi xukuumadda ay raadinaysay iyo wixii hadda ay markaasi la soo- la kulantay waa markii marka ololaha ay ku jirtay iyo wixii hadda markaa ay la kuubsatay ayuu markaas asagana noo kala dhigdhigay uu ku mahadsan yahay bal markan dhanka siyaasaddan usoo noqona dhegeystayaal waa hogaaminta eh, siyaasadda ee waddanka halkan ee helka ay maraysa dhegeystayaal bal markan waxaan ku bilaabanaa madaxweyne ku-xigeenka karuura Eh, waxaa la socotaa madaxweyne ku-xigeenka eh, ragaadiga shaagwa dadka inta badan in ay hadallo markii loo jeedo een, goobo fagaara markii laga hadlo in marka hore aada wax u dhaliili jiray laakiin marka hore dadka horta maxay ka fahansan yihiin rigaadayga shaagwa waa madaxweyne ku-xigeenka hal mari ay keligu soo canbaxay oo markuu noqday madaxweyne ku-xigeen dadka maxay ka aaminsan yihiin ma tahay nin haddana xil lagu aamini karo ama xil inuu markaasi qaban karo rigaadayga shaagwa markaad saasaanta iyo dadkaa fiiriso iyo wax markaasi laga aaminsan yahay xitaa xukuumadda ahaan markaad u fiiriso
Een, horta mid horeysa waxaa waaye een, ninkanayto oo madaxweyne ku-xigeenka ah rigaadi gachagua inta uu noqonin madaxweyne ku-xigeenka wuxuu ahay xildhibaan aad iyo aad oo ugu yaraan waxaa umalaynaa inuu soo galo toban sano aad iyo aad so waa xil xil ma loo dhiibi karaa daad dhahdid waa nin ay dadkiisa ay la soo baxeen oo xil ay u dhiibteen toban sano haye qofka waa arrimo waa kala yihiin oo waxaa jira dad markaay madax ay yihiin hataa hadalkooda markaas fiirisid aas ahayn hadal nin maanta xil hayn kara taas way ku jirtaa meesha oo maxaa yeelay een, xagga ingiriiska waxaan dhahnaa waa loose mouth waa nin mataqaanaa afkiisa iyo maxaa la dhahaa yacni xilka u haya isla soconin waa nin wax kasta iska dhihi kara ninka madaxdan waxaa laga rabaa inuu miisaan u yeesho nin maanta hataa cara kastood leedahay ama wax kasta oo kusoo weji saara inaad xamili karta ayaa la rabaa tii iyadahed ma laha laakiin xilma qaban karaa markaa dhahdid Een, waa xil- xil waa loo soo dhiibtay haddana xil waa hayaa maxaa yeeley maanta waxaa soo dooratay madaxweynaha markaad fiirin marka madaxweynaha la dooranayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka lama kala reebo Ee, xagga sharciga kenya labada pilotka pepad way ku yeelaan صح Een, een, markii la dhaha haddana gavana iyo deputy gavanahana lama kala reebo labada meesha way ku yeelaan so ninkii aan rabin gajagwa marka idahed aan rabin inuu u codeey ruto uma codeeyeen ها raila ama wuxuu aadi lahay madakarua so waxaan dhihi karnaa maanta inta qof oo u soo codaysay william ruto ninkan waa u soo codeeyeen maxaa yeele labadooda waa laba qof oo isla socoto oon kala herayn tii markaan ma loo codayn karaa waan soo aragna waa loo soo codayey laakiin nin maanta xilkaas ka soo bixi kara miyax haddii la dhaha aniga uma malaynayo maxaa yeelay ninka markaa aragtid meel kasta u taga waa nin caraysan waa nin iska caytama ma arkaysaa Waa nin ixtiraam maanta leh ma aha Een, haddii aad fiirisid madaxweynihii hore iyo isaga waa isku gobol ay ka yimaadeen isku qolo waaye isku cid waaye laga yaabo waktigii ninkan madaxdu u ahay inuu ninkaan ninkaan cadaadinaya waa la- waa jirtaa oo haddaad aragtid maxkamadda ayaa ku socotay ee meeshii uu ka soo galay oo siyaasad ahayd waktiga iyada m p uu ahay ninkan waktigii uu soo geli rabay qof baa lala soo istaajiyey waa lasoo dhibay waa jirtaa laakiin waxaa ka maqneed markuu uu soo galay kursigu uu soo galay uu noqdo madaxweyne ku-xigeen uu noqday xildhibaan waa ka soo tagay asagana waxa weli uu ku hayaa dhibka lagu hayay markuu xildhibaanka u hay ayuu niyadu ku hay so waa nin ninkan iska riixa buu ahay haddii aad fiirisidna waddankan kenya wadamaha kaloo afrikaanka maaha maxaa yeele wadamo kaloo afrikaan waxaa jiraan ninkii madaxweynaha markuu xilka u ka bax madaxweyne uu ahay xilka laga dhiga la cadaadin kara la qaban kara la xiri kara ayaa jira laakiin waktigan kenya waa wadan aad u horumaray xagga dimuqraasiyada madaxweyneyaasha horena inkastoo markaa iyadoo xukun uu bixini karin weli madaxweyne waay ma arkaysaa waad markaa nin maanta ma- madaxweynaha iska dhaaf maxaa la dhahaa rigaadi gajagwa oo madaxweyne ku-xigeen iska dhaaf midka hadda xilka haayo william ruto ayaan waxba ka qaadi karin waktigiisu wuu dhammaaday oo amar ma bixin kara laakiin ku maxaa gudguri rabaan xadgudub ma jira maanta la joogo madaxweynihii hore oo wadanka ma arkaysaa mishaar buu qataa askar buu leeyahay ma arkay wax- waxaa waaye waa arrin sharciga ku jirto ilaa kaa uu ka dhimanay saas baa askar loo hasiinayaa saas baa ciddiis loo laana asaga iska dhaaf qowiskiisi xaaskiisi ma arkaysaa ilmihiisi hooyadiis baa ilaa maanta askar ilaalinaysaa waa arrin sharciga ku jirto عادي يعني.
kuma xadgudgurta Ee, marka waa aad baad umaadsantahay marka fahan intee dhan marka looga baahan qofka eh, inay dadka horta marka ay qaabilaan ama xil ay ku aaminsan karaan laga rabaa qofka Een, horta sharciga kenya aad buu u leeyahay qofka madaxweynaha shuruudda laga rabo صح qofka madaxweynaha shuruud ama madaxweyne ku-xigeen sh- ama hataa xildhibaanka shuruudaha laga rabo waa isku weli mid Ay.
mid ugu horeysa waa maanta waa nin maskaxdiisa ay degan tahay nin waal inuu heen عادي يعني.
nin waal inuusan ahayn.
inuusan heen Mhm.
mid ugu horeysa waa nin weligiis inuu xabsi uu gelin lix bilood ka badan uu ahan maxaa yeele lix bilood ka badan haddaa xabsi aa geshid criminal ayaa tahay Mhm.
soo markaan waa nin intuu lix bilood ka badan xabsi aan ku jirin horaan dambiile uusan noqon.
dambiile uusan noqon midda kale waxa waaye waa nin inuu bankarabt u hen nin maanta yacni Oh, bangiyaasha ay yacni, haystaan aad oo iyo- bankarabt inuu hen soo markays faqiir lacag la'aan ah.
faqiirlaan u hen aad iyo aad.
waa nin inuu ahayn yacni arrimo dil ama corruption ama waxyaala saas uu weyn kees uu ku socon u ahayn arrimaha way badan yihiin soo ninkan isaga hadda waxaan dhihi karnaa shuruudyaasha horta waa ka soo baxay waa tii pilotku sida ugu soo baxay laakiini midda jirta oo lagu haysto oo lagu dhaliilahay inuu yahay nin iska caytama sida moses kuriya oo kale ama nimankan kale oo siyaasaninka kama edwin sifuna oo kale niman saas dabcigiisa dabci yani maanta ma dhihi karna yani maanta nin dabci madax leh maaha waa tahay aad baad umaadsan tahay eh, karura Een, rigaada gashaagu ayaan weli ku jiraan waa madaxweyne ku-xigeenka Een, sanad ayaa iyo wax ah, bilooyin ayaa soo dhamaatay hadda xukuumadda ruto iyo asagaba eh, rigaada gashaagu oo usoo dhamaatay Een, laakiin hadda waxaa leeyahay waxbaa iska bedelay rigaada gashaagu iska bedel iska bedelitaankaasi hadda wax- maxaa iska bedelay maxaana ay noqon kartaa muxuuna faham Een, horta mid u horeysa Mhm,
Ee, gajaag waa wax weyn oo iska bedel ma leh Mhm.
laakiin maalin dhibaat wuxuu yiri madaxweynihii hore mhm, uhuru kenyatta Aad oo iyo.
aad iskugu dhacsanaayeen Aha.
buu yiri wiilkayna waayo mana ogolaanay anigoo madaxweyne ku-xigeen oo kursi ku fadhiya in lagu caytamo ama lagu xadgudbo sax waa arrin asiga subin jiri haye arrintan iyada eh laba warxab way keeni kartaa Aha.
mid ugu horeysa waxaad ogaantaa madaxweynaha iyo ninka xisbigan o d m oo weyn ama azimiyo oo weyn inay wala hadal ay socdo waa uh, ruto iyo ruto iyo Raila. wala hadal ayaa u socdo kuwan bi- bipartisanka by partisan Aha.
waa tii mudaharaadka la jooji waa tii dhibka la jooji laga yaabo inuu dhahay raila odinga aniga kama mid noqonaya hadalkan wala socdo idinka haddaas ayna haysiin een, uhuru kenyatta Haye.
maxaa yeele uhuru kenyatta waa ninka ku xiga raila odinga xagga azimiyo party haye markaysa Mhm.
intuu ka- xilka hataa iska dhigin asaga ayaa chairmanka ahaa Chairman, azimiyo aad party iyo aad.
so markaan inay maanta raila lacaaya shirkaana u wala socdo ma noqon karta haye laga yaabo markaan xisbigii azimiyo intay dhaheen annaka haddii aas madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa maalin kasta as ayna haysiin nin anaka nigamid ah oo azimiyo ku jiro oo uhuru kenya tahay oo madaxweynaha waddanka haddii isku xadgudbaysiin anaka hadal nooma wala soconay hadalkan waan joojinaynaa mudaharaadkan waan kusii wadanaynaa taas way keeni kartaa Sax.
maxaa yeele tii haddaa lagu dhah ayaga maanta nimankan xilka haaya waxaa dan u ah inuu wadahadalkan u socdo xiisadii iyo dagaalkii iyo qayladii buuqii u dhammaada wax lagu heshiiyo wixii la kala qaato wadanka sida uu ku socdo taas ayaa dan u ah tii ayadeed waa keeni kartaa midda kale oo keeni karta waxaa waaye madaxweyne ku- madaxweynihii hore wadanka uhuru kenyatta asagoo la yeelahay saas asagoo la caynhay asagoo maalkiisa la booway aws ogeed be- beertii meeshaanayto aad la- la- la- la- bo- weerarka boobka lagu qaaday lagu qaaday Aad iyo aad.
uu weli iska aamusan yahay weli uma jawaabin uma hadlin ma arkaysaa qofkana waxaa waaye qofka adiga hadas cayni oo isla dagaal hadduu ka aamus horta qofkaas uu kaa rey haye ma arkaysaa Aad iyo maxaa yeele marka aad wax kasta dheh asaga waa ka aamus tii iyadu ugu rey laga yaabo markaan ninkan madaxweyne ku-xigeenka inay cidda kukuyi u yeertay oo dhahday warniya waa gardaranta ninkan xil buu soo hay xilkiisu wuu dhamaystay hadda waktigaada ayaa la joogaa bulshadu wuu adeeg anaka noo adeeg anaka meesha ku geysan bulshada midee bulshada bulshada madey ninkan aad ka dawafukanaysa dhaaf tii ayadaheedna waa way keeni kartaa maxaa yeele tolkaada markuu kula hadla oo wixii qaladkaada u kutuso wis- waa- wi- waa- waad isqaban kartaa Aad iyo aad.
laga yaabo cidda kakuyo inay la hadashay eh, Ga- gajagwa madaxweyne ku-xigeenka Aad iyo aad.
oy dhaheen aad baa u qaldan tahay aad iyo aad.
anaka noo adeeg iyo bulshadan usoo adeegan ku dhahna mooye nin adiga walaalka oo xilkan sii hay oo ka baxay inays maanta waktigaada ku dhumisid ma aha labadan arrin way keeni kartaa sax Ha.
laakiin dadka qaar een, inta badan waxay leeyihiin een, hadalladan hadda kasoo yeeraya ragaada gashaaga oo sidoo kale u raadinayo inuu ku mideeyo eh, bartamaha dalka iyo sidoo kale inuu raadiyo uhuru kenyatta waxay kaga dhigan tahay in ay isku shubanayaan eh, ruto iyo sidoo kale musalem mudavadi Een, midda jirta waxaa waaya haddii aad fiirisid een, william ruto isku shubasho maanta ay isku shubanahayaan dhinacan western kenya ma jirta galbeedka dalka galbeed ma jirta haye maxaa yeele ninkan haddii aad fiirisid marka hore wuxuu ahay prime minister Haye.
kabinetka dhamaal Mhm.
waa laga soo qaaday hadda waxaa loo dhiibay arrimaha dibidda ayaa loo dhiibay soo mahano so wax maanta saas oo isku shubanahaya oo dhinaca ma jirto inkastoo ay dowladdii ay xoog siinahaysa ama xagga qandaraaska ama xagga wax kasta ay geynahayso western kenya aad iyo aad.
laakiin haddii aad fiirisid dowladda madaxweyne ku- cidda qow- qowska kusoo jeeda madaxweyne ku-xigeenka aad bay ugu faa'iidahayaan dowladda hadda ku jirto haye wax maanta la dhihi kara yani waa la iska riixayaa ma jirta aad baa ugu ugu ugu- ugu- ay ay dowladdan ugu jiraan haye markaan middaas iyada eh meesha kuma jirto Mhm.
laakiin waxaa meesha ku jirto inay ciddan ito ay ismidaynahayso maxaa yeelay shanta haddii aad fiiriso waddankan waddankan haddaad fiiris nin madaxweynihii hore madaxweyne waddan ku fadhiya mar- kursi ku fadhiya nin madaxweyne oo la dhammaystay shan sano waxaa ka jara maxaa la rudoog lix oo shan kale la soo galo haddana la dhammaystay rudoog lix ayaa ka jiray maxaa yeelay waxaana keentay taas sharciga sharciga ayaa keentay maxaa yeelay madaxweynaha ma tiri kara madaxweyne waa ku-xigeenka kusuga- waa sharciga hadda sharciga.
soo labada kun iyo tobanka tobankii Mhm.
taas ayaa keentay haddii aad fiirisid madaxweynayaasha hore kulli Kalonzo- kalonzo misioka ninka dhiminayo saitoti dad badan Mudi Awori, mudi dadkii hore.
aworigaas dad badan ninka kaloo dhiminayo kijana wamalwa dad badan ayaga oo laba sano joog ama saddex sano joog ayaa shaqada laga tiri jiray maxaa yeelay madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka isku dhac ayaa ka imaaday isku dhacaas markaad imaada xilka ayaa laga qaadi jiray nin kale muu magacaabi jiray tii iyada hadda ma jirto labadaa nin ama ha isjeclaadeena ama ha isnaceena laakiin waa isla dhamaysan karaan mid un baa lagu bixin karaa in madaxweynaha ama madaxweyne ku-xigeenka lagu bixiyo wax la dhaha impeachment baarlamaanka la keena kuguma qanacsanna la dhaha loo codeeyo tii ayada taas waa looga bixin karaa laakiin ka horo ninkan intuu maanta u saaxda berri go-aan iskama gaari karo ma dhihi karo xilkan kaa qaaday waa tahay kee een, hadalka adaga wadataa kee markaas saansaan em, hogaamin leh markaad isu qabato musale mudavadi iyo rigaadi gashaago
Een, horta mid jirto waxaa waaye aniga taladayda hadday tahay labadaba ma laha wax hogaam yani maanta yani la dhihi kara wadankan maxay laha markii hogaaminta laga hadlayo waxaa laga hadlaya hogaan madaxnimo ayaa laga hadlaya aad yahay prime minister iyo prime minister markaas tahay ama madaxweyne hogaan markaas tahay Aha, maqaarsaar ayaa iska tahay haye maanta wax weyn oo isqaban karta ma laha aad yahay laakiin qofka waxaa la ogaan karaa wax qabashadiisa ama hogaankiisa waxaa la ogaani karaa markuu noqdo madaxweyne Mhm, aniga ahaan taladayda mhm.
labadaas ninba nin maanta u qalma Mhm.
inuu madaxweyne wadanka u noqdo ma jirto Ah, labadow aad yahay isma dhaamaan Aha.
Ah.
aad aad baad umahadsantahay bala dib aan ugu soo noqono ee, tan een, ragaada gashaago ah iyo xukuumaddan hadda socoto ee william ruto uu hogaaminayo Ee, maxay xukuumaddan oga baahan tahay madaxweynihii hore ee hadda wax ay kusoo kordhin karto mise waad maqlaysa madaxweynaha nafsadiisa wuxuu sheegayaa inuu mar walba u mahadcelinayo isagoo markii sumu ku sugnaa isaga sidoo kale ragaada gashaago ah ina sidoo kale uu sheegay dowladda inaysan ka maarmi karin madaxweynihii hore maxay tahay marka waxa aan looga maarmi karin iyadoo Eh.
wax badan ay soo dhex mareen isku dhaco fara badan ayna soo dhex mareen horta mid u horeysa waxay ahayd eh, mid u horeysa waxaa waaye madaxweynaha hadda joogo william ruto iyo madaxweynihii hore waxay isku gafeen xagga siyaasa Mhm.
iyo taageer Mhm.
bal anaga aniga waxaan ku soo dhisay toban sano aad iyo aad weliba toban sano ma waxaan kusoo dhisay markay dhahan iyaga waxay dhahan saddex goor ayaan kusoo dhisay haye maxaa yeelay waa tii kurihii dambe maxkamadda sare ay tuurtay oo haddana lagu noqday kuro Hay- haa, saddex sax.
mar aan kusoo dhisay ayuu yidhi aad iyo aad waxaan rabaa waktigan hadda la joogo Mhm.
anaa ana isoo dhisi aan kugula taagnaa ila taagnaa haye ninkaana go-aan kale ayuu qaatay Mhm.
ninkii mucaaradka u weynaay ayuu ololeynay ayuu soo dhisay laakiin eh, hadalka adiga wadataa karora laakiin waxaa leeyahy maskaxdaasi ruto uhuru ma laheen oo maskaxda way ka weyneyd oo go-aanka uu- uu- uu kula eh, uu- kula heshiis ula galay een, madaxa azimio la umoja raila odinga ama odm Een, ma jirto eh, maxaa yeele horta mid- nin madaxweyne ee wadanku eh Mhm.
go-aanka iyo isagaa iskale haye waxaa la talisay hooyadiis haye maamada hooyadiis sidii la eedeynhaya Aad oo iyo.
eedda ay socoto Aha.
labadaa nin isku dhacooda ama tafaaruqooda inay ka dambeysay duqdi maamagina kenyatta Aha.
oo dhahday ninkan aniga wadanka kuma aamini kara haye hooyadiis ayaa la talisay Sax.
sidii ay dadka ay ku eedeynhayaan Mhm.
laakiin waxaas ogaataa nin madaxweyne eh oo toban sano madaxweyne soo ahay ta- go-aan uu qaato Mhm.
talo uma baahna waa laga yaabaa dad yar oo isaga maxaa la dhahaa ninkii la dhihi jiray kibicho iyo Mhm.
eh, matiangi iyo rag saas inay la taliyaan sax oo ay dhahaan ninkan haddaa wadanka loo dhiibo hadhow tayda ana waana la ugaarsanay aad iyo aad ama ninkaan haddaa talada loo dhiibo Aha.
wadankan ficnaanayo Aha.
dad yar waa jiraan shaqsi Aha.
waa jari karaan marka iideed markaan waxay ahayd ninkan iska riix tii waa soo dhammaatay waktiga hadda la joogo ninkan madaxweynaha markuu ninkan uu faaninayay uu lahay ninkan shaqo fiican buu soo qabtay waxaa la joogay kisumu waxaa jirtay markab ay ciidanka kenya as dhisi oo loog- loo- looga talagalay in lagu hagaajiyo xagga lake victoria aad iyo aad waana w- markab lagu dhisi wadanka kenya Aha.
maadaama hataa ay lacagta ay gashay ay tahay lacag badan Ah, oo two ugu yaraan laba bilyan iyo afar afar boqol Ah, ay yeah.
tahay two point four billion ay tahay Mhm.
waa lacag badan aad iyo aad laakiin markabka markuu arkay Aha.
iyo habkiis wuu arkay wuu ku qancay sax ninka raggana waxaa laga rabaa wax hortaa la qabtay Aha.
oo adig ku qancay marka aragtid inaad runta ka sheegtid aad iyo aad soo midkan madaxweynaha ma ahayn kaali ninkan fani ma ahayn Aha.
laakiin wuxuu arkay dhabtii uu runta ka sheegay Ha.
uu dhahay madaxweynihii horo arintan maanta aan furahayo arrin fiican baa ahayd taas baa ahayd Mhm.
taas buu isaga ku sheegmo wax kale oo maanta kaali ninkan waa la shaqaynaye ama waa u yeera waa la tashanaye waxyaalasaas ma jirin Mhm.
midda kale oo jirta waxaa waaye madaxweynaha markuu kursiga uu ku fadhiyo culays badan baa la soo dirsa culayskaas isaga waxaad ugu baxsani karaa maxaa yeelay madaxweyne ku-xigeenka waa la tashan kartaa laakiin nin maanta experience qabo oo madaxweyne soo maray oo xaadala- xaalado barkood marka lasoo la arko si loo gudbo aqaane maha madaxweyneyaasha hore waa niman xilka soo qabteen waa inaad la tagtid la fadhiisid oo dhan war culayskan iyo culayskan baa jire seen wax yeela ma arkaysa Mhm.
ninkaas isaga eh, xilkiisu wuu soo dhammaaday waana nin madaxweyne ahay wuxuu maanta kaa har adiga ka- uu kaa celinaa male maxaa yeelay ninka wadanka buu u ahay madax waa in la sharfa waa nin ilaa maanta la joogo dowladdii mishaar ka qaadanahaya wax kas ka qaadanaya wax maanta hagar ee uu kaa qabayo ma laha maxaa yeele markii arrinta laga hadlayo arrin shaksi maaha waa arrin wadan war wadankii saan iyo saan buu noqdee siaan wax ka dhaha haddii aad fiiriso waktigii maxaa la dhahaa uhuru kenyatta mooy oo tacbaan eh oo iska sakaraad oo sariir fool uu tegi jiro uu dhihi jirne oo saan wax yeela saan wax yeela oo arrin wadan eh horta ceeb maaha soo haddii ninkaan ninka intaan u yeero u dhaha walaalo waraan lahaa wixii siyaasad bay haayeen waay dhammaadeen inaan isla shaqayna ayaan rabnaa ma arkaysa oo waddankan u shaqayna haddii tala iila soo gudboonto oon talada aydeed aan kasal gaaro waayo inaan kugu imaada karo oon kula tashan karo uhuru kenyattana waxaan u malaynaa aniga nin xun horta maaha maamulkiisa hore isku xumaay nin maamul waa ku xumaani karaa laakiin isaga shaksi ahaan nin maanta waddankan yacni neceb maaha nin dadkiisa neceb maaha haddii maanta u tagtid oo la fadhiisatid tala wuu ku siinaa ama qaado ama ha qaadin soo labada nin inay isku imaadaan madaxweynihii horo ee la sharfa laga warhaayo way fiican tahay maxaa yeelay haddii maanta ruto uu ninkan u cadaadiyey ama uu la dagaala beri kursiga wuu ka degaya asaga ninka kaloo imaadaya madaxweynaha kaloo imaadaya inta uu marinahaayo william maxaa la dhahaa, uhuru uu marin doono asaga la marinaya hadduu ninkan sharfo uu ninkan uu soo dhaweysta asagana beri waa la soo dhaweyni haddii ninkan uu iska riixo uu cadaadiyo ama dhib u geeyana asagana beri dhib baa loo geysani soo mu- madaxweynaha waddanka uma fiicna wadda aan jiri jirin inuu hadda u furo haddii aad fiirisid waqtiga mooy oo joogo kibaki baa joogay waxay ahaayeen niman la aqoonsan yahay madaxweyne waddan horaan soo qabtay oo la- oo la celinahay haddii aad fiirisid maraykanka oo kale maantadan obama meesha u taga waa nin madaxahay oo la aqoonsan yahay oo la sharfahay tii maxaa la rabaa madaxweyneyaasha inay ay ka dhexaysa yacni mustaqbal fiican ama ay- arrimo fiican ay ka dhexdooda ay ka dhexaysa laakiin haddaa nin madaxweyne ahay aad dagaal ku bilowdid hantidiisa aad burburisid ciddiisii aad ka daba dhacdid Adiga ku beri aday qabsanaysa.
ku qabsanaysaa Haa.
Ah.
aad baad umahadsan tahay eh, sh- eh, maxamed shakaruura En, maxay kusoo kordhin kartaa mise u dhimi kartaa mar kale marka loo fiiriyo u- ruto haddii lacal ay midoobaan mise ay isqabsadaan bartamaha dalka uhuruda eh, r- eh, u sheegay ragaada gashaago inuu soo raadinayo isku imaadaan oo qo- wada fariistaan wixii halkaasi dhexmaray halkaasi laisku cafiyo oo dad markaasi iswato midaysan ay noqdaan muxuu dareemi karaa madaxweynaha xilka markaasi hayo Een, horta madaxweynaha xilka haaya cidda kukuyo isku yimaaday oo tashatay waxaa u malaynaa wax dhib uu maanta ka qaban kara Mhm.
ma laha sabab sababta uu qabi karin waxaa waaye een, gajagwa iyo iyo maxaa la dhahaa maanta marka la dhaha iyo uhuru marka la dhaha labada ninba waa niman labana u baahan yahay gajagwana uma baxayo yacni aniga ninkan baan isgafnay mada- haddii madaxweynaha isgafi lahaayeen oo isaga madaxweynaha isku dhacaan oo ninkan walaalkiisu raadina oo tabar uu ka raadina oo cidda la midaynahayo sifa ay 2027 gaar u qaadaan hadday tahay taas walwal weyn uu ka qabaya laakiin saacadda hadda la joogo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waa isku fiican yihiin wax dhib oo dhex yeela ma laha niminka kale oo lasoo doortay oo ka imaaday central kenya iyo madaxweynaha wala shaqays fiican ayaa ka jirta shacibki teeda waa gaar shacibka maanta marka la fiiriyo central kenya shacibka iyo madaxweynaha inay isku ficneen waa laga yaabaa maxaa waayena waa arrin yacni bulshada dhammaan la saameynay xagga cashuuriya lagu daray beerihii oo waxay sii la rabaan usoo saaraynin maciishadii nolosha.
maciishadii waa midda wajeer ka jirta iyo midda central ka jirta waa isku mid midda ka jirta mombasa iyo midda ka jirta nairobi waa isku mid shacibki waa, waa shacibki laakiin dadka madaxdii iyo dadka ganacsiyaasha oo cidda qolada kukuyaha iyo madaxweynaha isma gabsan soo marka intay isku imaadaan labadaa nin ooy hadlaan oo ninkan asdhawarniyo raala waan kugu xadgudbee dhibka ma jira laakiin waxaas dhib imaadi doonaa haddii ciddaan ay u kulmaysa ama ay isku imaadahayaan oos madaxweyne madaxweyne ku-xigeen hadduu dhah war ninkan aan la shaqaynahaye sida aan rabe waa ka waay cid ahaan wixii aan rabnay anaga waa ka waayna ma arkaysaa bal aan isku imaanna ninkan walaalkayna gacanta isgelina aan tashanna siyaasaddan baa soo socota meesha aan aadi lahayn aan tashan hadduu dhah madaxweynaha markaas culays badan baa soo furay Ha, hiye.
laakiin hadda saacaddan la joogo waa arrin Oh, okay.
qarsoon oon weli aan banaankan waa imaan tahay culaysyada soo fu- ee soo food saaraysa maxay tahay isagoo madaxweyne ah muxuu kala kulmaya markaas Een, horta waxaas ogaataa waddankan haddii ay ku soo dhisin kukuyo xil qaban maysid
Sabab- Mada- mada jirto waay Ah, waay.
maxaa yeelay Mar walba maxaa saa loo maxaa dhahaa?
yeelay majority ayaa ku waay Haye.
kuraha marka la dhah Een, central kenya aad iyo cidda kukuyo ayaa ka imaada cidda meru ayaa ka imaada cidda imbuda Embu.
ayaa ka imaada aad kuraha xoog waddanka xooggiisa kuraha ayaa kale ma arkaysaa aad iyo waana dad hal meel isla mara gema gema waa mid midda labaad waxaas ogaataa oo kala m- cidda kukuyo kursi ma fuuli karta haddii ay haysanin rift valley cidda kalinjinta waa dabcan uu ka madaxweynaha uu ka madaxweynaha ku sameeyey yimaada asaga.
ma hayn karta labadan cid hadday kusoo dhisaynin Aha, aha, labadan cid ka mid hadday kusoo dhis waysa aha.
kursiga wadanka madaxda ma heli kartid
oo qofka marka waxay ku qasbananaysaa qofka xilka ugu sare raadinaya waa inuu marka hore inuu iska labadan dhiso xukuumadda labadan dalka.
labadan qolo midkood inuu haysto waay ama central kenya hayso ama Rift Valley.
ama rift valley hayso haddii labadaas midkooda gacanta ku hayn Ha, dhaqdhaqaaqa ma lehid maxaa yeelay fiiri haddii aad fiirisid eh, william eh, maxaa la- haddii aad fiirisid ninkaneeto raila aha, raila two thousand and seven aha.
wuxuu haystay Rift rift valley sax rift waa valley markii doorashada Ha, qallaasay dhacaysay ha.
labada kun toddoba sideed rift valley buu haystay wuxuu kaluu haystay western kenya uu haystay aha ciddiisna uu haystay aad iyo aad.
saddex gobol uu haystay Aha.
waa t- wuu soo galtas runta waxaa waaye madaxweynaha raila waqtiga Waa aydeed markii uu hore soo galay waa rey aad iyo aad.
laakiin kursi waa laga xoogay Aha, soo saas maana aad iyo aad.
maalin dhaweeto iyo hataa tu- adi kasoo bilaab twenty twenty maxaa la dhahaa Thirteenki.
twenty thirteen kasoo bilaab Aha.
twenty thirteenki twenty seventeenki tii hadda aan ku jirnay kursiga cad tu- si cad baa looga qaaday Ha, max- qofka maxkamadda waa tegi karaa aha.
laakiin waa s- maxaa la dhahaa waa liiga xada ii waa liiga boowa ii waxaas sheeka baa iska maxaa yeelay ninka markuu dhaca wax kastuu iska sheegi karaa sax anigu waxaan aaminsanahay 2013 raila kursiga in toos looga qaaday 2017 in toos looga qaaday tii hadda ahayd oo 2022 toos looga qaaday maxaa yeelay rift valley iyo central kenya markay isqabsadaan Aha.
markay isqabsadaan kurahooda waa sideed milyan ee walax Siyaas- markaa siyaasadii xukumisa wadanka siyaasadda x- waddankan qofka soo galayo oo kursiga ku fadhiisanaya labadaas meel ayaa ay- ay- ayaa kala bixinaysa laakiin isaga raila odinga haddii een, intaasuu xilal mar uu qabtay uu isku- ee, dabcan u suurtagelisay marka maxaa u diidayaa in uu meelahaasi nafaasu ka raadsado isku cariiriyo ilaa heer uu markaas uu dadkan kusoo xareysan karo bartamaha mariftivaali midkoodaba Ee, midda jirta oo ka celinaysa waxaa waaye raila odinga cidda ciddan kukuyada ah oo central kenya iyo asaga waxaa ka dhacaysay mucaaradnimo aada u ballaaran Warkuu waqtigi soo bilaabay.
waqtigi waqtigii ninkan uhuru kenyatta aabis tuqo muse kenyatta Mhm.
waqtigi uu- uu- uu joogay meesha kanna wuxuu ahay prime minister dhibka meesha ayuu ka yimaaday waa cidda siyaasada kukuyaha iyo siyaasada cidanayto oo nyanza isma keenta waa laba nin oo ka- kala tagsan waaye so central iyo midanayto maxaa la dhahaa nyanza isma keenaan isma xambaaraan midda iskugu dhoweed oo is xambaareen waxay ahayd cidda kalinjiinta iyo ninkaanayto maxaas ahay raila odinga two thousand and seven markay is xambaareen oo kursiga soo galeen waa tii qaylay dhacday dhib uu ka dhacay koofi anaan ugu imaaday nimankaan u kala xalxalay ninkaan laga dhigi prime minister ninkaana laga dhigi madaxweyne kibaki sida idoo eh ninkii usoo dhintay oo usoo rafaaday wuxuu ahay william ruto Mhm.
william ruto waqtiga ayadaad waxaa la siiyey wasiirka een, beeraha Agriculture.
beeraha Mhm.
ayaa la siiyey markii ay arrintai socotay waa tii ay imaaday international criminal court heg ICC.
I C C ay imaatay I C C di warqadda la dhiibi doono uu dhiibi ninka la dhihi jiray la dhihi jiray justice maxaa la dhahaa mm, nin oo waqtiga ayda hay Ocampo.
ocampo loo dhiibi doono aad iyo aad.
waqtiga aydaheed Aha, waxaa ku jira william ruto aha.
william ruto ayaa ku jiray balse ha haate william ruto waxaa ku jiray dhib ma lahay laakiin o d m oo marka iyada hogaaminay raila odinga warqad ayay u qoreen ocampo oy dhaheen nimankaasaytu waa nimanka dhibka waddanka ka keeni ay soo baxsan Mm.
markaasna yaa ku jiro william ruto Mhm.
waa ninka dhammaalo adigu kusoo halgamay adigu kusoo rifaaday so tii ayadaheed ayaa saameyn ku yeelatay cidda kalinjiinta waxay is dhaheen ninkan nin loo dhimi kara maaha marka qabiil bay gaartay marka qabiil bay qoys.
gaartay Ah.
maxaa yeelay ninka dhammaalo adiga shalay ku rifaaday Mhm.
oo adiga dhibkaa intaan u mari Mhm.
ayaas maanta eedeynaysa odle ninkaas usoo baxsan haye cidda kalinjiin iyo raila meesha ay ku kala tageen i c c ayaa ahayd kadibna isma aamin doonaan ma arkaysaa aad iyo aad.
soo markaan raila rift valley saasuu ku waay Aha.
ilaa maantadan la joog iskuma imaan doonaan
Siyaasad ahaan.
centralna waxay bahayeen nimin marka horeba isla jaan qaadi karin Mhm.
labadaas gobol saas ayuu ku marka waayay.
wadadee u fur marka raila raila waxaa u malaynaa aniga waxaa u filnaan karta mid haye raila waa ingiriiska waa nin la dhahaa king maker sax As- nin adi boqor boqor soo bixin kara maarta Aad iyo aad.
boqor uu soo bixin karaa Asaga Laakiin qofka soo asaga- saari karaa.
Haa, laakiin isaga boqor ma noqon karo ha so waxaa u habboon inuu fadhiista qof uu soo saara Sax.
qof isaga maanta uu ku adeegan kara uu isagu dhihi karsaan isaan inuu soo saar adeegi muxuu la jeedaa uu ku adeegin uu karo ku adeegan karo waxaa waaye maamulka adiga hadda ahayni karin Haa, oo is sax.
heli karin Yah, yacni Waa qofkan inaad- adiga amarkaada Haa, ku qof adiga bixinaysaa.
maanta aad soo saartay Aha.
oo xabka wadanka loo wadi sida loo wadi oo keliya amarkaa uu kaaga dambaynayo uu kaaga dambaynay Haa.
inuu la imaan karo Ah.
hataa rab- ha noqda hadda kalanzo misioka aad iyo kalonzo misioka Mhm.
ha noq- maanta kalonzo misioka hadduu keena uu dhah ninkan kalonzo misioka aan dooranayna hadduu dhah Mhm.
kalonzo misioka cid waa kasoo helaa central kenya wuu heli cid wuu kasoo helaa rift valley Aad iyo.
maxaa yeeli Mhm.
uma arkayaan nin ayaga cadow ku ah sax uma arki karaan ma arkaysa Aha.
soo raila waxaa la bannaan hal qof oo isaga inuu keeni karo asaga kursiga waa laga ilaalinaya Ay.
raila kursiga waa laga ilaalinaya waxaana ka ilaalinaysa kikuyo waa iyo waa ki- ki- Rift- Rift iyo Valley waxaa Rift ka Valley.
ilaalinaysaa Central ay central Labadaas.
laakiin isaga qof u keena Aha, hadduu qof u keena Mhm.
waa galaa maxaa yeele haddii aad fiirisid waqtiga kibaki oo kale aha, kibaki iska keeni aad iyo mooy oo la kiri laaya Mhm.
oo la bixin laaya aha, waqtiga two thousand and two sax isagaa keena oo dheer eh, maxaa la- wuxuu dhahay kibaki tosha aha, kibaki markuu soo galay barisnimo wuu qaaday kursiga aad iyo asagaa keeni aha, ma arkaysa hadduu isaga ahaan lahaynna Aha.
mooy kursiga kusoo noqon lahay ha laakiin waqtiga ayadad waxay joogay aha.
waxaa la joogay seen mooy iskiga xorayna Ah, lama fiirinayn yaa kursi ku fadhiisana iyo yaa kale marka marka way ka mid ha haysnaayeen ninkan wuu fiiri wuu xisaabtamay Aha.
wuxuu dhahay aniga haddaan imaada aha, ma arkaysa Ah.
kibaakin wuu istaagaa ha kibaki hadduu istaagana aha, ciddiisuu lagooy Aha.
anigana ciddaydan lagooy Aha.
wadankii ninkan lagama bixinayo Aad iyo.
laakiin wax kasta waxaa ka xun mooyo kursi kusoo noqda
marka wa- tii marka- ayadaada as dhahay markaan aniga dib baan u dhiginayaa ninkan baan dhisayaa marka mowqifkooda eh, waxay ka mid haysnaayeen ini sidii mooy la mooy laga bixiyo saaro mooy laga saaro ha si tii ayadaheed hadduu Aha.
yeelo uu maanta u dhaha aniga waxaan la imaadaa qof aan ku bixiy ruto hadduu dhah aha, oo qof la imaado kursi waa qaadi karaan laakiin inta isagu taagan yahay uu leeyahay aniga weli waan rabaa D- labo gabal oo ugu kuraha badneed ay kaa maqan tahay kursi kuma fadhiisanaysid
aad baad umahadsan tahay Een, ana u mahado een, madaxweynaha madaxweynihii hore isagoo og waa uhuru kenyatta isagoo og in een, siyaasadda laga ilaalinayo raila odinga oona looga ilaalinayo dhanka bartamaha iyo rift valley sida marka u suurta gashay eh, in uu ninkaasi marka uu taageero uhuru kenyatta Een, uhuru kenyatta wuu ogay haye taageero uu taageerahay taageero shakhsi oo isaga ay ahayd Ah, laakiin marka aad Mid gool ma ahayn.
fiirisid marka aad fiirisid gatundu ha ninkan kuriis wuxuu ka dhacaa gatundu south sax constituency uu ka dhacaa aad iya meeshuu madaxweynaha uu ka ridi aha uu uu ka codaynaya maalinta iyada ka codaynaya aha m c a ga ka soo galay aha
m p ga ka soo galay wuu meereebka ka soo galay kulli waa u d a aad iyo aad wuu ogaay inay wa- dadkiisi ay ku xirneen laakiin taageeranimada uu taageeray ay ahayd mid shaksi oo isagu uu lahay bal haddaa aniga taageera madaxweynaha waddanka aan nahay haddii aan taageera madaxweyne Ru- raila aan taageera laga yaabo dadkayda inay soo raacaan Ha.
oo arrintan yacni aan bedelna colaadan siyaasa aan bedelna taasuu ku socday laakiin wixii ka soo raacay waa ogeed gobolkii meeshii polling stationka uu ka ridayo madaxweynaha kulli waxaa loo aday m c a ka soo galaan ku dhahay m c a u d a buu noqday markaysa hataa hadduu taageeri lahayn uu isaga banaanka mar lahay Aha.
mid bay ahaan leh sax taageernimada usuga si taageeri ayaa ninka looga sii kacayba soo madaxweynaha wuu ogaay ciddiisa inay ninkan dhisayn taas wuu ogaay
garoora aad baad umahadsan tahay Eh, marka wuxuu ogaa uu markaas laakiin waxay u ahayd personal haa asaga isaga iyo shakhsiyadiisa keliya uu ciddiisa iyo taageera.
cif- dadkiisi yar oo marka ayada kama ninka kabijo iyo Aha.
reer kenyaata iyo dad yar oo isaga mataqaad ku yaroo ganacsiyaal iyo ninkan hadda ladhaha royal media iskale Aha.
iska yima charia iyo Aha.
xo- qo- dad yar baa iska haya laakiin ogaadi xitaa mada karuwa weela socotay oo dad Mada badan oo Karua, eh, Mada- bartamaha ka socday weela mada socday mada karuwa ma ogtahay hadday ka soo istaagto central kenya oo maanta m c a u istaagto inay helayn mogsanta oo sabab mada karuwa central kenya waxay ka tahay Malay. maanta qof hataa fiiri eh, midda u horeysa raila uu hagaaji cilada u horeysa uu hagaaji raila waa inuu mada karuwa uu soo qaata uu ka dhiga Madaxweyne ku-xigeen.
madaxweyne ku-xigeenkiisa laakiin Waxaa- waxaa laakiin maxaa u diidayaa waxaa u fiicneed boqolkiiba boqol asagoo kalonzo ka dhigta maxaa yeele isla eh, mada karuwa qof maanta hal qof oo cidda kukuyi keeni karta maaha hal qof kuuma keeni karta dhibka cilada horta raila uu hagaaji waxay ahayd maamadan u keensaday maxaa yeele qof markuu keensada hadda fiiri een, haddii aad fiirisid een, ruto ruto laba nin ayaa u dhaweed inay madaxweyne ku-xigeen noqdaan sax mid wuxuu ahay professor kindiki oo wasiirka amniga ninka hadda wasiirka Ah, amniga gudaha aad- wadanka aad iyo aad iyo waxaas ahay rigaadiga shaqo rigaadi gajagwa Aha.
waa la fadhiistay labadan baa isku soo hartay saacado badan bay qaateen saacad badan ay baqatay oo aad loo labada soo- nin u yeeray Haye.
labada ninbo Wuu yeeray.
wuu yeeray sax wuxuu yidhi nin maqal professorka ninka imaqal waxaa tahay ninka ugu fiicnaay jagadan inuu u dhiibo Sax.
madaxweyne kuxigeen ninka ugu fiicnaay inaa noqdo adiga baateed Aha.
akhris haddaa la dhah Mhm.
ninkan waa ka akhris badanta sax ma arkaysa haddaa la dhah xilki yani yaa ka soo baxa amaan caytamaynin ama saan haddaa la dhahan adiga baan ku qaadan sharci lahaa ahaanna wax badan u fahansan haa Aha.
laakiin qowskaas ka imaaday Mhm.
qowskaas ka imaaday qoys yar in ninkaas qowskan ka imaaday Isma ninkan qaban baa karaan.
kuru badan aad iyo aad ninkan baa Badan.
kuru badan Aye.
haddii adiga ku qaata Aha.
oo ninkan ka tagana ciddi kukuyi ana waan kala tagnay sax kursigaana waxaa lagu soo geli karaa Aha.
in aan noqdo majority majority aad iyo aad waqtiga ayada ahayd kindika wuxuu u taagnaayay gaafanaga meeru inuu noqdo Sax.
waa laga reebay Aad.
oo dhahay joog anaa shaqo ku siinay Aha.
haddaa kale madaxweyne kuxeena ii noqonay Aad.
sidii baa ninkan booska ugu dhaafay Aha.
waa la fadhiistay ninkan waa la qancay wax- wixii wixii la siin karana waa la siiyey Aha.
maxaa yeele wax qarashalaa ma jiraan Aad.
war intaan qaada eh Aha.
raalli ahaaw Aha.
joog anaa shaqo ku siinay haddaan soo galay sax ma arkaysaa Aha.
soo waqtiga ayadaad waxaas u qaatay uhuru gajagwa u qaatay mahan jecel mahan Haa.
laakiin waxaas ah haddii aas ninkaan ka tagtid adiga kukuyi waa isdhaafteen ma arkaysa kukuyi waxaa lagu hayn karaa labo Aha.
inaa as kursiga ay siiso ayaga ay madaxa yihiin haye haddaa yaheen Haa.
inay ninka kugu xiga ay noqdaan oo kursiga haya labadaana lagu hayn karaa wax kale oo intaas wax ka- kaloo lagu hayn kara male marka ayaga xilka inaad Haa.
xil u raadiso xil keliya ku hayso uraasid waay labadaas baa lagu hayn karaa labadan maxaa yeele waa laba nin oo isisi wadanka Mm.
wadanka markaad siirid waxa kuleey wadankana kaala kuleeyi Aad iyo soo aad.
dadka ii kahay bannaan ma dhigi kartid xagga siyaasadda la dhah aad iyo aad soo markaa ninkan raila meesha as ku gadmay oo s- qadka ugu baxay waxay had madakarwa Mm.
waxaa la rabay hataa haddii kukuyu uu siinayo nin maanta kakan oo dadkii kawarhaaya ma arkaysa haddii la imaada lahay cid kukuyu waa firin lahayd waxay dhihi lahayd william ruto aniga ayaa u eh madaxweyne ku-xigeen ninkan baa u eh ninkaana anaka baa u eh saan baa eh waa isku bar waxaa lis barbardhigaa bay noqon lahayeen laakiin gajagua iyo iyo gabadhanito mada karua laba qof oo lisbarbar dhigi karmeen Ah.
ciddi kukuyu markaa waxay go-aan ku gaartay inay ninkan ay raacaan
marka hadda waxaa leedahay haddii uhuru kenyatta iyo r- iyo madaxweynaha ku-xigeenka hadda rigaadi gashagwa ay danacan kulan yeeshaan oo halkaas wax walba lagu wadeeshiyo arrimaha dhan bartamaha dalka looga wada hadlo waxaa laga yaabaa inay saameyn ay s- ee- ee ku noqoto ama ay soo gaartay madaxweynaha dalka william ruto haddii isku imaadkooda Uu.
uu noqdo siyaasa laba kun iyo labaatan iyo todobada aas noqdo waa s- doorasho soo socoto ooy gajagua aas ka gedi kara ciddaan ninkan waxba nooma ahaayo Aha.
anaka kukuyi haddaanan meesha waan ku qadanayn Aha.
hadduu k- agendagaas la Aha.
imaado oo isaga iyo kenyatta family ay isqabsadaan Aha.
arrin weyn culays weyn oo soo fuula ayay noqonaysaa een, ruto Sha- ama haysa western haysa Aha.
ama rift valley haysa Aha.
wakhtigaas iyada eh Aha.
central hadday kaa maqan tahay culays weyn ayaa kusoo fulaya maxaa yeelay rift valley iyo central marka laisku qabto waa fifty fifty waa jibi jibi Haa, konton konton waa jibi jibi.
aad iyo aad markaas ninkaasayto wuxuu u baahanayaa meelo kale oo wax yar uu ka hela sax soo ma arkaysa Aha.
soo haddii isku imaadka nimankan uu noqdo isku imaad siyaasa oo twenty twenty seven hadduu noqdo iyaa taageernaa ama iyaan la soo baxnaa haddii aas noqdo ruto culays aad u weyn ayaa soo saarmaa la sida kursi gu soo noqon lahayna waa adkaani dhaqaalaha markaad fiirsana oo hadda wadanka ka taagan ayadana dha- caqabad may u keeni kartaa inay wax uu ku waayo bartamaha dalka uu kaga waayo ilaan inta badan dadka waxay meelaha ka qaynayan buuqa badan ay ka jirto oo- oo cod markaa aad marar qaar dhegeysanayso maswareysada ka imaanayaan bartamaha dalka maqlaysa oo leeyahay madaxweynaha sida aan rabnay een, kamuu soo bixin En, horta midda dhaqaalaha midda dhaqaalaha mid maanta central kenya kali haysa maha Aha.
ninkii shalay maanta ninkii shalay u ridi kuro iyo kii aan ridin oo u- may ninkii shalay kuru u ridi kii u ridi uluma uma Aha.
ridinba laakiin ninkii shalay kuru u ridi william ruto oo jooga mandera Aha.
ama wajeer ama gaarisa ama gobol kasta oo kenya jooga maanta waxaa laga yaabaa inuu leeyahay kuruhaas isaga hay ka- uu ka shalaynahay ninkan uma rideen uu leeyahay maxaa yeele sidii qaaramaha ay u kaceen sidii wax kasta ay u soo bedeleen sidii isaga uu u yahay aqarmoog oo yani waxay wadan ka jiraa is ogeen ma arkaysa haddii uu saan dhaaman waayo uu isbedeli waayo oo sidii hadda la yahay kuru loogu gada ma arkaysa ninkii shalay kuru u ridi inuu u ridayna anaga aan aaminsanahay so mid central kenya keliya saamaynaysa maaha dhibka jara macnaha yacan saameyn may ugu- may ugu- dabcan dhankaas may uga imaan saameyn kartaa aad ama weyn dhibaato aad uga imaan- sa- saameyn aad weyn ugu Ahaa.
imaadaysa saameyn aad weyn Aha.
maxaa yeelay ninka shacabka ah shalay ballantii aas qaada haddaad ka soo bixi weysid berri markaas rabtid oo wareegan oo wax rabtid wuxuu ku leeyahay war shalay saan baas i dhahday waa iska soo bixi weysid maxaa maanta iyo xaq- iyo xaqiijinaya inay ballamaan haddana asqaada iska soo bixi maxaa nin beedlo waa noqonaysaa ma arkaysa beenta beenta marka hore lagu soo galaa laakiin marka dambe wax raadini adiga ay uqdu- ay- adiga ay dhib kugu noqonaysaa maxaa yeelay shalay haddii is dhahtay ee soomaali waxay dhahday ama aqoon gada ama ugub gada ugub gada waxaa lagu wadaa ninkaa markuu cusub yahay xil loo soo dhiibinin waxaas ku eedayn karta ma laha waa nin marka iyada cusub waaye sax ugub ah ugub eh Mhm.
ninka ugubkaha wuxuu kuu sheega maanta waxaas ka beenin karta ma laha maxaa yeelay ninkaas fahn uma laha.
Ah, fah- aqoon uma lihid Hadiya.
xil uu soo qabto maanta ku eedaynin ma laha aada iyo soo saas maaha ninka isagaa markuu soo gala aada.
ugubnimada uu ku soo gala haddii ballamihii uu qaaday uu ku soo bixi waayo beri inuu kugu soo laabto dana ballamada aqal ma ka qaaday Hadiya.
inaad waalan tahay ma waadi Hadiya.
maxaa yeele ninkan hadduu ku dhahay shalay warniyo haddaan soo gala waddadan baan dhisa haddii aan soo galo ilmihii baan saan baazir ka bixini haddii aan haddii aan soo galo meeshan baa ceel i- ka qodi wuu soo galay xabad ma qabanin shan sano kadib inuu kugu soo laabto haddana waddada iyo ceelkii iyo baazir ma ku baxsani Hadiya.
ma noqon karta Ay.
soo markaan midda ugu horreysa middaas waay Ah.
Aada iyo aada. waa tahay n karuura eh, intaanan soo gabagabno eh, shan daqiiqa inoo soo hartay eh, waana ku mahadsantahay shukran kule in badan n bal madaxweynaha uu tegaya gobolo badan buu ku- yuu ku sanad iyo ilaa iyo sanad iyo laba bilood ba hadda laga jiwaan filayaa n saddex bilood aan filayaa yaa weli tan hadda socod markii lagu daro eh, in ay kasoo wareegtay xilkii ama doorasho waqtigii dhacday Eh, galbeedka dalka u aaday eh, bartamaha dalka u aaday sidoo kale n dhanka nyanza waa tii hadda u dambeysay ku maqnaa xeebta sidoo kale n weli ilaa hadda gobolka waqooyi bari muu aadan mashaariic meelaha kala duwan uu ka furayaa maxay tahay sababtu sanadkan ay u dhammaatay sanadna uu joogay haddana uu gobolka u aadan Een, horta midda jirto walaa waxaa waaye waa nasiib darro haye asaga kelixna maaha Aha.
madaxweyne kastoo soo gala aha waktiga siyaasada kelix buu tagaa waqooyi bari mhm anigana waxaan u yeelahayaa oon eedda saarahayaa Mhm.
dadka madaxda meeshaa laga soo oo doorto dabcan aan ha diradda wuu saaraya.
weyn yahay wuu weyn yahay walaalkay ducale Aha.
ducale waa ninkii wasiirka xagga gaashaanka mm, wasiirka difaaca difaaca aada iyo iyo aada gaashaanka Mhm.
soo saas maaha xildhiwaaniinta lasoo doortay horta waxaa la waayay adiga inaa isqaantid waay Ay.
adigo Is- inaa isqaantid aad maxaa yeelay ayaga hadda intaa isku imaadaan aha oo ay dhahaan mashruucdan iyo mashruucdan aan rabnaa oy fadhiistaan oo heshiiyaan mandheera waxaan baan ka rabnaa wajeer waxaan baan ka rabnaa gaarse waxaan baan ka rabnaa Sax.
markaa isku imaadaan oy tashadaan oy me- ismeeleeyaan Aha.
oy ku heshiiyaan madaxweynaha aan keenna xaggeen geynaa Sax.
gaarse maan geynaa ma wajeer baan geynaa ma mandheera baan geynaa ay ku heshiiyaan markay ku heshiiyaan madaxweynaha invitationa loo diraya Sax.
waxaad leedahay annaka oo ah reer north eastern madaxdii waxaan rabnaa inaas gobolkaa in imaadid ma arkaysaa musharaacdan iyo musharaacdan aan rabnaa maxaasnala qaban kartaa haddii adigaas u yeerin yaa ku imaaday ma leh haddii aad fiirisid dhinacaanayto western kenya sax dadkii madaxdooda speakayaashii ma arkaysaa speaker wetangula Aha.
ee, ninkan kale oo Musalia Mudavadi.
Musalia Mudavadi.
Iyo xildhibaanadii.
xildhibaaniintii Osoro.
nimankii osoro Aha.
nimankii ayaa isku imaaday waxay leeyihin gobolkan aan geyna arrintan ha noo qabto Sax.
state house ninkii waxaa loo diraa invitation Aha.
waxaa leeyahay waqtigaas iyo waqtigaas ayaan ku rabnaa soo saas maa arrintan iyo arrintan inaan kala hadalna ayaan rabnaa Ha- madaxweynaha wuxuu fiirin daayarigiisuu fiirin maanta intuu ku qoran yahay beri intuu ku qoran yahay waqti buu siini sax haddii adiga aad tegin oo dhihin niyo waxaan baan kaa rabnaa meeshaas baan kaa rabnaa yaa ku imaadaya qof kusoo taway ma leh aha ma arkaysaa soo dhibka ugu weyn ciladda waxay ka imaaday madaxda northeastern Marka- marka taas madaxweynaha kuma eedahay Ahaa.
maxaa yeele ninkan Aha.
waa nin mashquulsan mashquulsan sax wadanka dhammaala Aha.
haya Aha.
afrika dhammaala haddana ku wareeganahaya Aha.
dibidda aaday Aha.
qofkii haddii adiga uu la tegin niyow kaali waan ku rabaa shalay waan ku soo doortay oo ku noqnoqon cilladahan baan qabaa Aha.
ma arkaysa haddii ku noqon oob invitation uu siinin Aha.
maxaa ma- yaad qabsani Ah.
soo cilladda ugu horreysa madaxda north eastern laga soo doortay dhammaantood waay gavana ka bilaaw ilaa m c a ku xiji ma arkaysa cilladda horreysa taas waay midda labaad midda labaad madaxweynaha waxaan ku eedeynayaa marka aas dhaaranaysid oo s- qaadaysa sharciga su dhaaranay waxaad leedahay aniga waxaa lii soo doortay inaan cadaalad u noqo waddanka ma arkaysaa gobol kastana aan walisimo hal sana ii bar madaxweynaha inuu ku maq- ka maqnaado gobol ka mid ah waddanka kenya qalad waaye asaga naftankiisa haddii nimankaan la- la tashan waayeen oo u yeeri waayeen asaga inuu dhah waayo warniya waan tagay meeshaas waan tagay central waan tagay rift valley waan tagay eh, inta kale waan tagay meeshan gobolkaa maxaan u tegi laayay inuu isdhah waaye maxaa yeele adigaa madax eh Mhm.
adiga ayaa waddankii maanta madax wey Mhm.
haddii kuwaan xilkooda gabeen Aha.
oo adiga ku imaadeen ilan xogta maalin walba Ha, xogta waa lasiyaa adiga waad gobolada ogsoon- marka ma- laga asaga warramaaye madaxweynaha uu qoran tahay Aha, aad Ma- yahay.
inuu inuu aado rift valley waa u qoran Aha.
tahay inuu aado central waa u qoran tahay Aha.
inuu eastern tago waa u qoran tahay Aha.
inuu nairobi uu joogo maalin kasta waa u qoran tahay sax markaa ma dhihi waaye war wadankan gobolkan ka maqan aawe ma dhihi waaye subax walibana briefinga la siiyay oo gobolada ka dhaco gobol hataa adig waxaa waxaa la rabaa madaxweynaha inuu soo wareegi kara Aha.
xogta us- indhihiis kusoo arki kara Mhm.
maalin kasta markii county commissioner ama regional commissioner uu kuleeyahay wadankan baa saan dhibkan ka jira ama saan uu ku jira Mhm.
adiga madaxweyne aad tahay inaa isqaantid maa tigtid sax maxaa yeele madaxweynaha wuxuu qabaa waxa la dhahaa eh, ga- diyaartiisuu qabaa presidential chopper uu qabaa Mhm.
meeshaan iyo wajeer ama meeshaan iyo mandheera meeshii ugu badanaa loo soconaa hal saacadood Mhm.
ma arkaysaa lixdan daqiiqa wuu joogaa soo ma inuu isqaamo uu dhaha war nimankaa niman soo socda ma ahayne oo muddooda kama qabaan aniga baa tegi aniga baa soo fiirini inuu isdhaay ahayd soo mid u horeysa dhibka ciladda waxay ka socotaa madaxda laga soo doortay northeastern Ma- okay madaxdan eh, way ogyihiin xaaladda iyo waxaad dhibaatada, wax ogsoyin walba way- war fiiri way ka wadankan socdaan.
wadankan laba walax- laba shay wax lagu qaataa Mhm.
laba shay Mhm.
ayaa wax lagu qaataa Mhm.
mid waa mid khayraadkii loo dhiibay countiga oo kala qaybinaysa sax khayraadkii countiga loo dhiibay oo kala qaybinaysa Mhm.
midna waa khayraadkii ama wixii ay haysay national government dowladda dhexe ha Aha.
north eastern national government waxa ka soo gaara Aha.
waa c d f wax kale ma jiraan ha c d f lee ka soo gaarta iyo waddo yar oo keenaha i babixinaysa oo ah jaay lagu shubayo waddo adiga waktigan la joogo aas jaay codsani maqlaysaa Aad iyo so aad.
waxaa la rabay inay u tagaan oo ay dhahaan aniga wadadan ka bilaabata madoogaashe Mhm.
ilaa iyo mandera Mhm.
in noola hagaajiyaan rabna asaga ay wadaan rafrod kasaad soo arka indhihiisu kusoo arko maxaad noo qaban karta ay dhahaan haddii aad fiirisad xagga septembarka oo kale waxaa ugu dambeysa gaarisa markaysa inay gaarisa laga qaadi karo ilaa iyo laga geyn karo mandera ama laga soo qaadi karo moyaale maxaa yeele moyaale iyo wejiya markaad fiiris wax yara baa isu jiraan moyaale ka soo qaada inta soo geli Butte soo mara Ha, halkaasay ha.
gelina. Mhm.
haddii aad fiirisid mandera suuft ethiopia iyo mandera maxay isu jiraan aad kusoo qaadi karta mandera aa keeni karta Sax.
dadka mashruucan dowladdan kala hadli lahay oo madaxweynahan u yeeri lahay ka dhadhacsiin lahay lama hayo
marka maxaa loo soo doortay marka haddii cilada jirta waxaa waaye cilada jirta waxaa waaye qof kasta markuu soo gala ama meesha uu haaye soosmaan horta soomaali dhibkeeda waxaa waaye isku imaadka haddaay wej- reer wej- eh, dadka madaxda laga soo doorto wajer dadka madaxda laga soo doorta gaarisa dadka madaxda laga soo socdo mandheera ay kala socdaan oo iyaka isku imaadeen oy tashanayn gacmo Ayaguna.
gacmo isku duuban baa wax goosan kara nimanka ay kaa kala socdo haddaay isku imaadi karin oo xoog Afar isu buu yeeli karin.
gurigiisa- uu Ha, gurigiisa wadaa.
maxaa yeele firi sagaal laga soo doortay wajiya sagaal laga soo doortay gaarisa iyo sagaal laga soo doortay maxaa la dhahaa isku dar waa labaatan iyo todoba sooma aad iyo aad soo saas maaha wixii nominator ku dar nimankaa marka laisku dar wixii nominator kulli marka lagu daro afartan iyo walax ay gaarayeen afartan iyo walax xildhawaan iyo governor isla socdaan markay ninkan u tagaan oo mashruucan ugu tagaan mashruuc isaga way ka soo qaadan karaan laakiin islama socdaan oo xitaa kula gorgortami Ha, karaan islama socdaan mustaqbalka.
kan baa tagaa waxaan baa raba kule Mm.
ku kale baa tagaa uu beentayn war ninkaas waxaad ma ma rabo inagaa waxaan rabo kule ayaka baa markaan ayaka dhexdoodii islama socdaan waa tahay maxaa noogu soo koobaysaa Eh, warkii baa la gaaray waana ku mahadsantahay maxaa noogu soo koobaysaa midaan dhammaan?
kusoo midaan kusoo koobaya waxaa waaye horta north eastern haddaay inay horumar ay garto ay rabto Aha.
waa inay ika ismideeyaan Ha, ooy wax kusoo qaadan karaan jamac sax madaxweynaha u tegi karaan ay kusoo qaadan karaan midda labaad khayraadkan aad madaxweynaha qaybinahay Aha.
north eastern inay ka qadamaaha aad iyo ha aad.
u tageena ha u doonteena ha keeneen okay haddii aan dadkii aan soo doortay ii hadli waayaan adaa hadalka wadatay waqtina weyna hayaaye meel kale oon u mari karna ma jiraa Een, midda kaloo loo mari kara waxaa waaye een, wallaahi madaxweynaha horta bulshada hataa warqadda waa u qori karaan sax bulshada Aha.
warqadda waa u qori karaan Aha.
haddii ay dhahaan war adiga gobolahan kale oo ku wareeganaysaa anaka maxaa naga maqan sax war anaka anaka ka mid mihin miyaa kenya hadday dhahaan bulshadii Aha.
oo warqada true parliament ama true waxaa jira wax la dhaha public eh, petition la dhaha.
sax madaxweynaha waa petition garayn kartaa Aha.
waad dhihi kartaa adiga maxaad gobolaha kale u qaybina intuu imaadi Aad karin iyo so aad.
haddii xildhibaaniinta iyo dadka ay- ay kari waayeen bulshada inay xaqooda doontaan waay aad baa Ah.
mahadsantahay shukran waa tahay karoore maxamed sheekh karoore uu mahadsan yahay dheges shukran dhammaantiin dhegeystayaal Een, sida barnaamijkaad ku maqlayseen dhegeystayaal waxaan diradda ku saarnay xaaladaha guud ee wadanka iyo sidoo kale waxyaalaha wadanka markaasi ka taagan dhegeystayaal een, haddaba booqashada markaasi gobolka waa gobolada dalka dhegeystayaal uu ku tagayo dhegeystayaal ee madaxweynaha dalka maxaa u diidatan gobolka qoybere sidaa ku maqlayseen maxamed sheekh karuura ayaa markaasi faahfaahiyey oo sidoo kale ku sheegay in cilad markaasi ay ka haysta dhan- dhanka hogaamiyaasha oo sidoo kale dadka ay halkaasi laga soo doorto inay markaasi ay ka midaysneen sidoo kale mowqif halkooda ama hal mowqif eh, isan lahayn oo markaas wax ay kaga soo dhacsan karaan go- eh, dabcan xukuumadda ama sidoo kale uu ku tegi karo eh, dabcan gobolka waqooyi bari dhegeystayaal haddaba taasi maxay tahay maxayna u diidaya gobolka in markaas u boqdo iyadoo sanad iyo saddex bilood hadda eh, xukuumaddiisa ay sii marayso madaxweynaha iyadoo gobolada kale uu tegayo dhegeysta tanna maxay noqon kartaa maxay astaan u noqon kartaa maxay u dhimi kartaa dhegeysta dan gobolka waqooyi bari waa sidee hogaamiyaasha gobolka inay sidoo kale arrintan ay hadda wax kaga qabtaan kagana bedelaan sidai markaasi mashruucii waxay markaasi ka midaysan yihiin ay kaga gaaraan gobolka waqooyi bari dhegeysta loona keeno madaxweynaha waa xaaladda indhahana uu u saaro tan gobolka markaasi ka taagan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed waa eber sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan lambarka safaricom dhegeystayaal weli cilad ayaa ka taagan waana ka raaligelina dhegeystayaasha oo dabcan ma shaqeynayo weli laakiin kan airtel ayaan wada cariirsanaynaa oo dhegeystayaasha aan fursadda u siiya- u siinayaa bal sida markaasi ay ay isku cariirsan karaan ama ooga qeyb qaadan karaan dhegeystayaal halkaasi leen ama leenkaasi safaricom waa leenkaasi keliya airtel ayaa haddana u furan bal saaxiibada qaadka teleefoonadan siinaya dhegeystayaal waana ku mahadsantihiin eh, saaxiibada ku sugan nairobi nawaaxigeeda haddaba dhegeys waxa inta badan dhegeystayaasha waxay mar walbana weydiinayaan eh, meelaha markaas ay naga dhegeysanayaan ama meesha ku haboon markaas inay naga dhegeystaan haddii haddii aad ku sugan tahay nairobi iyo nawaaxigeeda guud ahaan waa hal eber shan dhibic sagaal haddii aad mombaaso iyo nawaaxigeeda ku sugan tahay dhegeystayaal waxaa naga raadin kartaa mawjada ah hal eber saddex dhibic shan haddii aad gaarisa iyo dhadhaab iyo faafi iyo tanaarifa iyo masalaani dhammaan goboladaas aad ku dheg- deegaanadaas iyo weliba haraaraheeda aad ku sugan tihiin dhegeystayaal waxaad naga raadsan kartaan mawjada ah sagaashan toddoba dhibic hal haddii aad ku sugan tahay isielo balambala meeru madogaashina waxaad naga raadsan kartaa mawjada ah hal eber laba dhibic saddex wajaari habesweyne iyo nawaaxigeeda waxay inaga raadsan karaan dhegeystayaal sagaashan toddoba dhibic saddex mandheera balad xaaw suufta baniisa raamu lafey guud ahaan mandheerana iyo weliba ara- ag- agagaaraheeda waxay markaasi naga yaab- eh, naga heli karaan sagaashan toddoba dhibic shan mawjada haddaba marsaabit iyo saaxiibada mooyaale iyo xuduudda etoobiya waa siddeetan toddoba dhibic toddobo muqdishona dhegeystayaal idaacaduhu baa wadaagsan nahay waa sagaashan toddoba dhibic ibir halkaas aad si toos ahna ula socon kartaan dhegeystayaal bal saaxiibada qadka telefoonadaan siiyo eh, daqiiqada yaro kooban inoo soo hartay iyo hal dhegeysta ma laba dhegeysta intaan ka gaaran dhegeystayaal ee qadka telefoonka soo dhowo walaal magacaaga waan ka xumahay qadku ka baxay mar kale soo beegsan laya xigaha kalaan siiyo waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m soo dhowo barqa wanaagsan walaal uu salaamaya magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu waa ka xumaa isagana uu ka baxay fadlan iska gaabaraadyaha iyo aaladda naga dhegeysanayso si aan si wacan wanaagsan aan isku maqalno saaxib dhegeyste dhegeysta xiga star f m soo dhowow halew
star f m barqa wanaagsan halew assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu isaaq marsal aadan aa ya wallahi bilaay ninkaas hadlay mhm wixii calooshayda ku jira unbaad ku hadlay haye
gurigaada adaa samaysa mogi qof kale kuuma sameeya waa sax waddan aan ni- cid aan qof u dhalin qof u dhalinin oo oo u soo baxayna cid ma noqonaysa haye
maxaa yeelay in six nineteen sixty three bakaleo wax adduunyada way horumartay meel bay gaartay waxbay qabsatay warshaday samaysatay warshado hilib ay samaysatay geela n f d jooga keliya ayaa nagu fillaan lahay ari iyo loo intayba lasoo gaarin haye
Eh, dadkii madaada aan doorni waxay noqdeen haagan dhul lagu haaqa haagan haddii dhulka lagu haaqa lagu haaqa maxaa u dambeeya gawaan
waa dhammaana haye kii meesha tagaba hore u- jeebkiisa moogi cid kale shuqulkuma leh waaba dhammaaday markuu meesha tagaayaba oo muxuu ku dhammaaday caqligiisaaba dhameeyey haye olooshiisaaba u- olooshiisaaba dhamaysay haye waxaana macan waxaana qareer saas ule shanta sano way ku dhammaatay haye kii kale walaalkiisa hayso ma xasuusanayo oo lala soo doortay sax kii uu ka soo tagay oo meesha laga soo doortay maalintii lasoo dooranaa ugu dambaysay in lagu baaba'ay in lagu dhaqmay midna ma oga haye madaxdaana baabi'isay madaxdii aan soo dooranay gobolka n f d haddaan nahay dal un baan haynaa maogii dad ma hayna ahaa yacan dhul baa lahay dadkii lama hayaa leedahay dad looma hay dad looma hay dhul baa jira ahaa wa- intaan ka tagay meel oo wajeer hoosteeda oo gulaani ay dhahay inaan beri tagay haye
two o eightygii haye laba saacan keligay oynay laba saac warka markaan tagay laba saac kun halaad baa daqiiqadeeda soo dhacay wax ku warshada uma hayna wax ku aamusiyey ma hesho marka Ma- yaa i aamusin anigu baa markii dambe iska aamusay
haye
madaxba ma qabnee wada hadda ninka fiiri wiilka markuu yar yahay ah
eh, islaam buu guursadaa sa
waalid baa ku daro oo cid baa siyaashaa waxaas futurekiisa wuxuu ka xisaabtamayaa aha
inuu dad dhalo oo asagana laga dambeeyo oo markuu dhinto xabaasha la geeye aad iyo aad
oo cidii reer hebel la dhaho oo magaciisaba dhumin waa sax
annaga kuwii aan doorno magaayna way dhumiyeen oo
wax ilaahay uma inoo qabteen ma laha magacii baa sii dhumiyey ma gobolka magacaynii n f d bayba dhumiyeen haye ee kii oo magaca soo qaadana madina adeerkiisa waxaasay kurihiis kusoo galay ahaan ayaa kii unbaas warkiisa raaca Ah.
annaga waxaanba noqonay penalty horta majority eh, maxaa dhahay qabiiladii yaryar maxaa dhahay minority minority minority cid laygu ku dheheen oo cid waxa u qabataba ma laha haye
Eh, ambuulada annagaba nagama badna goormaasna dhaafini unbaa la dhihi bas asigana tii unbaas la jeedsanaa shanta sini gooray dhammaatayba ma garanayo ah sax waa cusubin iyo waagii baryaba waa kusoo salaam yuusufow shukran Intaas saaxib baan ku- ishaaq mursal hadda u maasan tahay Een, laba saacdood dhan baan oonaya oo dhexii aamusiina waa waaye dabaasan yahay sidoo kale wuxuu wejiga ku dhaqdana wuu waaye dee marka dee laba saac uusan oo dabcan intaasoo dhan uu uu ooynayay waxaa laga yaaba dhibaatadii iyo xaaladihii iyo duruufaha halkaasi ka jirto inuu markaas u dulqaadan waaye keentana in uu markaas ooyo laakiin cafwan ayaan leeyahay dhibaatada mar baa laga bixi doonaa dadkeeda uma mar usoo bixi doonaa ilaahay idinkiisa gobolka qoybire dadkeeda ayaa mar usoo bixi doonaa weli dadkeeda ayaa dhalan u malaynaya laakiin dadkeeda usoo bixi doonaa dadkeeda ayaa gobolka meel gaarsiin doonaa soo saari doonaa idinka ebe dhegeystaha qadka telefoonka ugu dambaan siinaya star f m soo dhowo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
ismagadi waran shukran saaxib soo dhowo
alxamdulilah haye
daa u meeda galo barnaamij haa
horta dalka dad kalaa ku jifa haye
soomaali maxay ku imaadaa ruqa nin kalaa ku jifa ma kacdo waa sax
wadanka maxaa laga soo doortay madax haye
gafanane imbiile imcele wax walba leh haye
dee dadka raggii lahaa dhulkii lahaa raggii lahaaba hadduu u soconin oo u hadlaynin oo u shaqaynayn oo u soo jeedin
see la yeeli haye
marka aniga kuguma sii deereynayo wuxuu dheeraa haa
dalka annakii lahaaba ku jifaay shacabkana ha hadlo oo madaxa lahadla hadlo madaxan ha hadlaan dalka dalka ay ha hagaajiyaan oo horumar ha gaarsiiyaan aad baad umaadsantaa saaxib shukran mahadsanid aad u mahadsan yihin saaxiib loo dhegeyse ee fursadda aan siiyey laakiin ee, hal dhegeyso kale aan ku daraya kadibna waan soo xiraya barnaamijka barqa wanaagsan soo dhawalan magacaaga
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu adaa noo soo xiraya
haa walaalo maca aniga waxaan ku darsanaya ha
madaxweynaha markii kuraa uu doonayo aha
yaa soo tuusay yaa soo horkac hogaamiyaasha qaarkood aa soo yaa soo kaxiyaan iyo asagaba nafsadiisa ay iswadaan
asaga nafsidiisan baa xukumay mugta haye wuu ogyahay kuraa meesha ku jira meesha dad jira asaga ogaa mugta aad iyo aad
haddana waxaan qabaa inuu asaga uu markii kuraa u helay haddana uu iska dhaafay haye
asaga unbaa haddana imaan kara waddankan wax u qaban karo haye
haddii kurihii asaga marka lagu soo elelena u dhamaada mugta aasah
ee hadda maanta meeshan waxaa yaala wax qabad soo maa aad iyo aad
wax qabadka asaga aad markii hore indhuu lahay maanta indhaha maxaa tiri dee laga yaaba Qof hadday mashquulka waafay.
ma- walaal waxaa laga yaaba mashquulka inuu ka bato qofkii ama sidoo kale howlo fara badan iska jiraan in wixii la xasuusiyaa muhiim ah haddi haddi haddi walaalow maca maadaama ay tahay ha
horta mashquulka kan kuuraha iyo kan hadda yaallo ha
haddii isku balbariyo midka kuuraha ka badnaa mugta haye
midkaasa kasii badnaa wuu ogaaday kan maanta yaallo oo dheefti maxaa muxuu ogaan leh haye marka aniga waxaan soo baashi xaggay jirta oo marka waa dhan waxaa hogaamiyaasha iyo d- wax dhan kale loo aadi ma ahan
maya maya wax loo aadi ma laha aad Asay waay.
umahadsanta shukran hay hay walaalo hay ay mahadsan saaxiib dhegeystaas qadka telefoonka u dambeeyey waana ku- ku mahadsan yihin saaxiibada ka qayb qaatay ee uuna horeeyey ee, isaaq barsal aadan oo dhankaas isyoolay dhegeystay hadda u dambeeyey waana uga mahadcelinaa dhammaantood shukran dhammaantiin dhegeystayaal waana iga mahadcelinayaa saaxiibada ka qayb qaatay kuwaan ka qayb qaadan kuwa hadda soo beegsanaya kuwaan soo dabcan jecelba inay aragtidooda fikradooda markaasi ka dhiibtaan mar weliba mahadsanadiin ayaan leeyahay shukran wa jaziilan dhammaantiin saaxiibayaal berito ayaan kulmi doonaa eebaha idimka eebe iyo arrimaha qaxooti waa arrimaha dhegeystayaal ee dhanka ee qoyska hadduu eebaha idmo cafwan intaa soo beegsanayso dhegeystaye karaal noqda qadka ee safaricom cilada ku imaatay dhegeystayaal